waataas wax wanaagsan hordhayn suban idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal jimco wanaagsan taarikhda waxay ku beegan tahay siddeed tobanka bisha saddexaad ee maarso sannada labada kun laba iyo labaatanka kula soo dhawaad ah xubinta wargeysada waxyaalaha ka qoran wargeysada kale adee daily nation the standard oo soo xulibay star f m aad ka dhegeysta marka laga reebo sabtada iyo xadda wargeysada kale adee daily nation the standard ayaan soo qabanaya dhegeysta qaybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siina saakasee kusoo kaakicin ku abrisa maqalka idaacadda dhammaantiin suux wanaagsan ayaan idin leeyahay waxaa filaya si wacan oo qurux badan aad kusoo wada kacdeen inta markaasi xanuun la soo kacday hilaahi subxana wa tacala aan uga baryanah in uu caafimaad deg deg ah siiyo inta kurbaystana kurbada uu ka dulqaado uuna ka feedo inta markaasi muraad ilaahna muraadkooda oo barakaysan oo macsiya lahayn inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo iskana warqaba dhegeystayaal jihaarka dariska dadka xanuunsan in abooqataan waa muhiim waxaa soo qabta wargeyska dhegeystayaal ugu hore saaka waxyaala halka uu qorayo waxaa halka la leeyahay another false marriage dhegeystayaal dabcan waa heshiisinkii waa dabcan heshiis kale oo markaasi been ah sida halkan saaka wargeyska tilmaamo kale uu markaasi qorayo waxaa halka la leeyahay waxaa iminkan bilaabatay dhegeystayaal dagaal qabow ah oo u dhexeeya dhinacyada markaasi xisbiga wiper closm shoka iyo sidoo kale xisbiga o d m raila omolodinga tani waxay imaaneysaa dhegeystayaal sidoo kalena lowlankooda siyaasadooda isku qabsanayaan waxaana markaasu leeyahay arrimihii heshiisyadii qaar ayuu markaasi ka baxay raila odinga waana midda markaasi raila dabcan closm shoka uu ka cabsi qabay tani waxaa markaasi loo hosgelinaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo markaasi fuday arrimahan laakiin haddaba sidee wax u dhaceen wuxuu leeyahay dabcan waqtiyadii markaas heshiiskii agrimentkii ama heshiisyadii markaasi xisbada ay kala saxiixanayeen isbuucii hore aynu soo dhaafnay ayaa markaasi tani aysan dhicin ayaa laleeyahay wargeeska bogeysa dhexaa sida saakuu qorayo waana markaasi arrima markaasi imikan cirka isku sii shirarayso oona dhinacyada markaasi isku qabsanayaan hogaanka dhegeystayaal halkan waxaa markaasi xulafada waa madaxweynihii hore ee dalka stephen clos misoka ee xisbiga wiper oo markaasi horaan asaga sheegay inuu taageeri doono azimiola umoja laakiin imikan waxa uu cad markaa in ay arrinta markaasi ku cakiran tahay oo sidoo kale jahwareer siyaasadeed ee lagu beeray ama la geliyey closo misoka waxaa halka la sheegaya in markaasi dabcan bohosha ama waa dabcan hogga ama lagu riday sida uu sheegay waa dabcan meertada ayaa laleeyahay ayay ku tuureen halka biyaha dhegeystayaal iminkan ayaa keliya madaxiisa dhaqdhaqaaqaya sida markaas wargeeska u qoray saaka waxaa halka la leeyahay closom shoka waxay xulufadiisa ama dabcan taageerayaashiisa mise sidoo kale dadka xulufadiisa ay leeyihiin ay tilmaamaan dabcan inay impeachment ku sameyn doonaan mise ay ka qaadi doonaan xilka dabcan waxyaalaha ay kaga hormaan doonaan wixii ay loo caleemo saaray dabcan sabtii aynu soo dhaafnay ee markaasi k i c ka dhacday halkaasu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo xubno markaas aad u tiro badan iyo waliba xisbiya tiro badan ay gaarayeen ilaa iyo labaatan ay markaasi ku ansixiyeen kuna sheegeen inuu tahay shaksiga markaasi u tartamay una taagan xilka madaxtinimada ee azimiya laumoja dhegeysta laakiin calonzo ayaa arrimahan imikan ku cakiran oo markaasi urta halkay ka jirta ayuu garan laayahay waxaa markaas wargeeska isagana halkan saaka uu qoraya leeyahay labadi kun toddobiyo tobankii doorashada kadib waxaa markaasi ololihiisa siyaasada bilaabay ama kambeynkiisa bilaabay madaxweyne ku-xigeenka dalka wilim ruuto halka wargeeska uu leeyahay ilaa iyo sanadkan labada kun loo labaatanka doorashadii kale ayaa lagu soo gaaray waxaana taasi markaasi focuska ku saareeyay sida hanaanka xilka markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu kala wareegi lahaa sanadka waxaana markaas ololihiisa waqtiga safarkiisa uu ku bilaabay waqtigii markaasi ay ku xareeyeen madaxweyne uhuru kenyatta madaxtooyada waxaana waqtiga sii adkeeyey ama sii xoojiyey wixii markaasi ka bilaaba labada kun sideed iyo tobanki ilaa iyo sanadkii labada kun koob iyo labaatanki sanadkan labada kun laba iyo labaatanka ah ayaa markaasi farqi u kala dhexeysa siyaasadiisa waxaana markaasi bulsho ahaan leeyahay in markaasi subcad weyn ama sidoo kale magac weyn uu ku yeeshay wadanka magaciisna sidoo kale uu noqday mid heer sare ah kaga dabcan uu ku ballaartay wixii ka dambeeyey muddo ilaa iyo waa dabcan muddo in kooban ilaa iyo toban sano gudaheeda inuu markaasi magaciisa kusii faafay waxaana markaasi la sheegaya haddana sidoo kale xisbigiisa u d a in uu sidoo kale hal sanan gudihiisa uu dalka dhan ku gaarsiiyey ama waa dalka dhan uu ku gaarsiiyey magicii xisbiga u d a taasoo cid weliba iminkan ay garanayso dhegeystayaal waxaana siyaasada markaas imikan ay u muuqataa sidoo kalena ay xubnaha kala duwan ee siyaasadda imikan dhinacyada isku bartilmaameysan ayaan gobolada qaar halka markaas ay ku kala iltaalroon yihiin sida wargeysada ay qorayaan saaka waana dhinacyada markaasi wargeyska ah uu taabanayo sida xeebta sida nairobi sida gobolka waqooyi bari gaarisa iyo wajeer iyo sidoo kale waxaa ka mid a narog meelaha markaas iminkan hardanka iyo bartamaha dalka uu ka socdo dhegeystayaal ay ku kala hardamayaan madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto dhegeystayaal xisbiyada ama siyaasiyiinta kala duwan ayaa markaas orlohda qeyba ka ah oo markaasi ku gaarsiinayaan gobolada kala duwan ee dalka waxaa kala socotaa dhegeystayaal ninkii ragga u ololeyn jiray kibor dhegeystayaal oo geeriyooday waxaa halkan markaasi jackson kibor oo markaasi jerman u ahaa stingiman kuwa loo yaqaana dhegeystayaal waa ragga dabcan iminka laleeyahay dabcan garab ayaa ka baxay asxaabtii dabcan iyo weliba kuwii ku daba safnaa waxaana dhincan dabcan ninkan uu u ololeyn jiray ragga oo markaasi uu u sheegi karay in hantidooda sidoo kale aan si qaldan loo isticmaalin waxaa dabcan oo la jeeda dumarka waxaa sidoo kale uu sheegi jiray inay ka taxadaraan sidoo kale noqdaan kuwa markaasi ku ad adag waxyaalaha qaar sidoo kalena ay sidooda waa dabcan ragga ay noqonin kuwa la isticmaalo ama markii la rabana la isticmaali karo markii la rabana laga tegi karo laakiin wuxuu markaasi ka dhaadhicin jiray waxyaala markaasi dadka ay ragga u qorshaysan yihiin wuxuu sidoo kale kasoo horjeysan jiray waxyaalaha markaasi xafladaha dumarka qaar ay leeyihiin sida meelaha markaasi maalinta jaceylka oo kale arrimo markaasi dabcan rag dumarka in badan ay ragga ku khiyaaleen ayuu kaga soo horjeysan jiray oo sidoo kale aad markaasi ugu soo caanbaxay oo loogu magacaabay stingiman dabcan ragga markaasi dabcan kuwa baqaliinta ah ayaa markaasi loogu isticmaalay in markaasi ay la soo baxaan wejigaasna looga arko kiboor ayaa markaasi geeriyooday maalinta shalayto wuxuuna markaasi la cildarnaa caafimaad kadibna dabcan waxaa xaqiijiyey qoyskiisa iyo markaasi uu geeriyooday kiboor waxaa markaasi la xaqiijiyey francis osore waa francis osore onyaro oo markaas in muddo ah maqnaa ilaa iyo sanadkii labada kun koob iyo labaatankii waxaana laga helay webiga markaasi ku yaalo yaala halkaasi ciidamada booliiska ay ka soo saareen meydkiisa kadibna baaritaanada dhacansidaha n d n a laga soo qaaday waxaana markaasi ninkan uu ka tirsanaa dabcan waaxda ilaalisa duurjoogta ee k w s waxaana in muddo u maqnaa ninkan dabcan lagu raad joogay sidii loo heli lahaa laakiin waxaa markaasi laga helay webi ku dhex yaala yaala ah ee dhankaasi dabcan galbeedka oo dabcan galbeedka dalka waxaana markaasi la garan laya sababta ninkaasi loo dilay iyo wax markaasi loo dilay sababta keentay in halkaas lagu toro in muddoa oo dhegeystayaal u maqnaa wixii ka horreeyey sanadkii labada kun waa dabcan sanadkii ayna kasoo gudubnayn labada kun kow iyo labaatankii shalay ayaa markaasi la xaqiijiyay meydkiisa uuna markaasi yahay inuu qofkaasi in markaasi qofkan ama shaksigan osero uu ahaa qof markaasi dhibano ah sidoo kale in muddo ah maqnaa dhegeysta wuxuuna kasoo safray oo shaqadiisna ahayd dhankaas marsaabit wuxuuna usoo socday dhanka naakuru dhegeysta sida wargeyska saaka boggiisa tobanaad uu qorayo wargeyska sidoo kale halkan saaka wuxuu qoraya wargeyska the standard ah wuxuu faahfaahin macluumaad ka bixinayaa bartamaha dalka oo markaas iminka risk waa dabcan culays fara badan ayaa markaas dhanka siyaasadda ka haysata sida wargeyska saaka uu tilmaamayo sidoo kale uu faahfaahin kaga bixinayo waxaana markaas isku haysaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga halkan sidoo kale waxaa qeyb markaasi ka a n c halka markaasi sheekada ay ka bilaabanayso waa bartamaha dalka fartaaya dhammaan ay ku wada fiiqayaan dhegeystayaal madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto waxaa markaasi imikan asxaabtiisa kenya kwanza markaan ku bilaabna dhegeystayaal musale mudhabari iyo sidoo kale moses watangula laakiin moses watangula asaga markaad kasoo tagto gooni iskaga dhigto ilan wuxuu la safan yahay asxaab saaxiibkiisa musale mudhabari musale mudhabari waa shaqsiga imikan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kale looga shaki qabo ama sidoo kale looga cabsi qabo looga looga cabsi qabo in galbeedka dalka uu ka soo baxo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen uu ka dhigto ruto laakiin taasi waxaa haddana markaasi ka hor istaagan dhanka bartamaha dalka oo shaki markaasi laga qabo in haddii markaasi uu qof shaqsi kale uu kasoo qaatay gobol kale inuu waxyaalo markaas uu lumin karo mase fursado fara badan uu lumin karo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay risk ayuu ku jiraa mise khatar ayuu ku jiraa madaxweyne ku-xigeenka haddii markaasi meel kale uu firiyo halka sidoo kale garabka kale ee kenya kwanza uu baahan yahay dabcan dhinacyada kala duwan ay u baahan yahay hadda maxaa la gudboon maxaa xal markaas ula ah waxaa markaas uu gaadaya uu bartilmaameysanaya raila omolo odinga oo asaga markaasi labada qof labada shaqsi ay dabcan gaadme iskugu jiraan wuxuu sugayaa raila odinga shaqsiga markaas ruto uu soo qaadanayo harka rutona uu sugayo shaqsiga raila uu soo qaadanaya dabcan waa laba qof oo markaas isku baadi maqan laakiin waxaa markaas iminkan leeyahay waxay markaas lumin karaan fursado aad u tiro badan weyn haddii raila uu soo qaadanayo shakhsiga markaas loo baahnaa bartamaha dalka halka madaxweyne ku-xigeenkana loo baahnaa shakhsiga markaas bartamaha dalka gishagwa ayaa markaas marar qaar looga shakisan yahay inuu soo qaato mise anway guru laakiin weli ma kala caddo sababta iyo weliba sidaa markaas ku xalin karo inkastoo imikan siyaasad wanwaan oo aan la ogeyn ee siyaasadda dhinacda kale kale ee ka socoto madaxweyne ku-xigeenka bartamaha dalka laakiin kenya kwanza sidee markaas loo qancinaya inkastoo imikana saaxiib ay isla noqdeen madaxweyne ku-xigeenka waa asxaabtii waa asxaabtii markaasi colonzo misioka ay isla soo shaqeyn jireen ama isla soo socdeen isla soo halgameen ee naasa kasoo wada tirsanayeen sidoo kalena isla soo mareen xisbiga one kenyan alliance markii dambana ay kasoo baxeen kuna soo bireen dhinaca markaasi garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto arrintan ayaa markaas wargeyska sida oo kale aad markaas uga faaloonaya laleeyahay dabcan waa pressure culays fara badan ayaa imika soo baxaysaa oo dhinacyada kala duwan ka hadlaysa halka ay markaas noqotay halka dahabka ama luulka uu yaallo laakiin dhalaalkiisa keliya aan dhahay qabanayaan laakiin ciddii markaas gacanta saari laheed oo keliya ala la'yahay sida markaas la tilmaamayo la qeexay dhegeystayaal kalonso dabcan raila odinga dhankiisa kalonso minsoka ayaa markaas dadka ay leeyihiin uu soo qaban karaa laakiin kalonso durbo waa uu dafiraya waxuu leeyahay dabcan arrimo markaas aan ka wada hadalnay raila omolo odinga ma jirto sidoo kalena wax markaas aan kala saxiixnay saxiixdii markaas la rabay inuu ku dhufto ama aan wada saxiixin ama heshiis markaas wada gaarno waa kii markaas iska baxay inkastoo laakiin kalonso minsoka markii dambe uu eedeyn u jeediyey charity ngulu gabadha gafanaha markaas kaakituy waxaana markaas u sheegay waxaana markaas u sheegay in charity ngilu ay fursado fara badan markaas dhinacyada markaas ay u xaglinayso dhinaca raila odinga laakiin waxaa markaas la sheegaya in dabin markaas loo dhigay dabinkii markaasi uu waxaala dhaawac uu ka soo gaaray cronsomisoka inkastoo laakiin goob waliba uu tegaya ololihiisa siyaasadda oo markaasi uu geynayo kuna tilmaamayo dadka inay taageeraan azimila omoja laakiin shakhsi ahaan wuxuu markaasi aad u dhaliilsan yahay sidoo kalena wuu ka soo horjeedaa raila odinga waxyaalaha markaasi gifafka qaladka markaas uu ku sameynayo raila ayaa dabcan colonso misoka ayaa horaan looga haystay inuu marnabasan taageeri doonin raila odinga sidoo kalena mar markaasi ula safan karin siyaasadna aysan noqon karin sida uu horaanba tilmaamay laakiin imikan dadaalo fara badan iyo wanwaan siyaasadeed ee dabcan ukambani ama dhanka eastan ay soo jeediyeen sidoo kalena ay ku dirqiyeen inuu taageero raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka oo isagana markaasi ka codsaday colonso inuu taageero buuxda siiyo ama uu siiyo raila odinga taasi ayaa keentay inuu garab buuxda markaasi ku siiyo laakiin sheekadii ayaa markaas imikan qeyl oo dabcan meel kale isku bedeshay oo laleeyahay dabcan in muddo ah ama wakhti ayaa meel ku sugayay taasi ayaa haddana markaasi dhalisay isfahan waa oo wakhtigii markaasi aan ku ballannay oo keliya wuxuu leeyahay siyaasadda waxaa markaasi kala saxiixdeen raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta ma aysan ahayn mid asaga markaasi soo gaartay wuxuuna ku tilmaamaya inay tahay mid markaasi nasiib darraa waa sida markaasi siyaasaddii qabe laakiin iminkan bartamaha dalka ay ka shidan tahay dhegeystayaal oo fartan la iskugu fiiqaya maxaa markaasi dhici doonaa maxaa isbeddelo markaas imaan doonaa waa arrimaha markaasi iminkan la isku haysto walaan aragna dhegeystayaal raila odinga wuxuu ku sugan yahay dhegeystayaal dhankaas iyo ingiriiska halkaas oo kulamo kala duwan ula qaatay dadka qurba joogta ah oo sidoo kale su-aalo ay weydiiyeen waxaana markaas u sheegay arrimaha markaasi dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka oo halkaasi goobta uu joogay waxyaalihii markaas uu sheegay inuu dafiray sidoo kale u sheegay inay tahay mid marin habaabin ah wuxuuna sheegay bulshada dadka sidoo kale dadka qurba joogta in markaasi looga fadhiyo siday ku taageeri lahayeen sidoo kalena xubin markaasi uga noqon lahayeen dadaalkoodana ay ku taageeri lahayeen raila odinga ololahaasi ayay halkaasi ka wadeen dhegeystayaal ay ku taageeraan dadka qurba joogta ee ku sugan dhanka ingiriiska junayd maxamed iyo sidoo kale cali xasan joho iyo sidoo kale charity ngilo oo halka ayagana markaasi kula hadlay bulshada qurba joogta ay ka dalbadeen in markaasi ay ku dadaalaan kuna taageeraan raila odinga fursado fara badan ay siiyaan waxyaalaha markaasi wadanka labaahan yahay laiskaga baahan yahay in laga bedelo in markaasi halkeeda uu asaga u hayo waxaa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan weli bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada markaasi siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan aroori suban waata wargeyska intaan markaasi aan dhegeystayaasha fursadda aansin halkan waxaa wargeyska u qoraya dhegeystayaal waxaa markaasi laleeyahay u d a waxay markaasi aada u cambaareynayaan sidoo kalena dhaliilayaan dhanka madaxtooyada oo markaas sheegay in xisbiyada dhibaato ay ku hayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaas dabcan sheegay in ay hori ka cabanayaan dhibaatada dadka xildhibaanada dadka markaas asbrant dadka markaas u taagan in state house ama dhanka madaxtooyada ay markaas faragelin dhibaato ku haysto waxauu markaas sheegay in looga baahan yahay guddiga markaasi national election board chairman anthony mawra in ay markaasi arintan ay arrin dhexaada ka noqdaan sidoo kalena qaab markaasi farsamaysan tactics ah loo degayo waxaa markaas uu sheegay in madaxweynaha uu dad markaasi soo daabulayo ama dhinaca kale markaasi ku cariirinayo dhanka madaxtooyada sida markaas wargeyska saaka uu qorayo waxaa markaas dabcan ay ka cabanayaan in weli ay dhibaato ay kala kulmayaan cadaadis fara badan ay kala kulmayaan dhanka madaxtooyada loogala iyo wadanka eena ka codsanaya madaxweynaha in arrintan uu faraha markaasi kala baxo qaybta markaasi karinyaga county ayaa markaasi laga cabanaya wasiirka markaasi dabcan qaybta dabcan waa ninka markaas u qaabilsan xogayaha joogtada kibijo ayaa asagana markaas leeyahay in dhibaato uu ku hay weliba cagajugleen iyo sidoo kale xeeritaan iyo weliba in markaasi tag canshuuraha markaasi meelo qaar dadka markaasi ugu sumcada badan ama sidoo kale ku lugtula dhanka siyaasadda markaasi lagu qaadayo canshuuro aada u tira badan taasoo laga codsanayo inay arrintaasi ay faraha kala baxaan waa sida markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka uu ka codsanayo arrimaha guddiga la dagaalanka musuq waa guddiga markaas la dagaalanka musuq maasuq iyo weliba guddiga la kuwa markaasi dacwad baaridda waa dacwad soogayaasha raaraada kuwa markaasi kuwa markaasi dembiyada dalka ee d c i da isagana markaasi in uu si degdeg ah oga codsaday in arrimaha dhanka siyaasadda faraxa kala baxaan kanala khasaaraan siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha dowladda markaasi u qaabilsan ay markaas adeegidda shacabka sida wargeyska saaka boggiisa tobanaad wargeyska the standard uu saaka qoraya dhegeystayaal waa tahay bal iminkan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeystayaal bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminka fursadda siinaya dhegeysta ugu hore qadka telefoonka subax wanaagsan ku salaamaya qadka uu ka baxay dhegeystayaas uu ku raagay waan ka xumahay xigaha kale qadka telefoonka siinaya subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
alo asalaa calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya soo dhow magacaaga waa ku salam walaal macala alxamdulilah subax wanaagsan waa bashka xaji xaga dheere bashka xaaji xaga dheer aan ku salaamaya ogays alxamdulilah aad iyo aad baan loo fiican yahay nabada nagu soo kaashahiyey mhm wax balaayana maana maqal balaayo allaha naga haya marka insha allah waxaan leenahay roob allaha na siiyo iyo caafimaad aad iyo aad baan ii salaamaya subax wanaagsan aada u mahadsantaa bashka dhanka xeryaha qaxootay dhadhaab iga soo maco dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya subax wanaagsan dhammaantood dhegeystayaasha meel walba inaga dhegeysanayaan subax wanaagsan baa anigana leeyahay dhegeyste star f m ayaa dhegeysanaysaa qadka telefoonkaad ku jirta waan ku salaamayaa soo dhawow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haa nabadan barina isyoloon ka soo hadlahaya magacaaga
isaaq isaaq waan ku salaamaya isyelo saakasee lagu yahay isyelo saaka nabadaa la beriyey wallaahi abaar iyo col xuno waxaas ayba aan ku wareerno gaala madowdi nagu soo jabtay waxaas una ogeyn nabadaa sheegayna nabada lagu waabarisay aad baad maadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonkaas inaan suwax wanaagsan aan ku salaamayaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu xalimo salaadaan filayaa
maya xaliimo gaarsi jir xaalimo gaarisaa joogto cafan soo dhawow
waan dhoway walaalo in badan haye
walaa halkaan ku sugan yahay waxaa dhibaatay masta alxamdulilah iladi axyaana bacdamaa maatana wilayhi mashuur alxamdulilah calaa kuli nicmati aliimaan alxamdulilah calaa kuli nicmati alislaam alxamdulilah calaa kuli nicma walaa halkaan ku abristo wax dhibaato ma jirto wax mashaakila kuma jiro idaacadda maqalkeedana heer sare weeyaan aada waa maadsantahay xali magaarisa way maadsantahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhawow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xaliimo salaadman magacaaga hadda sheegaya soo dhawow ku salaamaya
kaa qaadeen alxamdulilah maan jeclaa dhib ma qabno waa barwaaqaysannahay dhinacaan kasoo kacnay ardaydana ataxaanka allah u fududayaan leeyahay meelay joogaanba aada iyo aad abaartana allaha naga bixiy caafimaad kheyr qaban allaha fiicna sii intii bogtana allaha noo caafiyo aamiin aamiin aan leenahay xalimo salaad dhegeystaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan waan ku salaamaya alo yuusuf bagad waan ku salaamaya ogaas salaam calaykum raxmatullahi wacalaykum wars- wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxiib qaali waa siciid cabdullaahi siciid soo dhawow
waa dhawaa walaal haddaan guda jala mhm nabadaan ku abiraysan alxamdulilah mhm wax walba si allah subxaana wataala wadarga iskala socdaan aada iyo aad dhanka hadaleynta waa abaaraha ilaw naga soo bixi muslimiinta meel ka soojan ilaw nabadeed aan leeyahay dhammaan dhegeystayaalkii horyaalka waxaa laqaya shukran aada u mahadsan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu waan ku salaamaya wacalaykum salaam alaala bara subax wanaagsan iyo subakad adiga iyo dhegeystayaasha macawriyaasha idaacadda solkow dhammaantiin iyo shaqooy waa wajeera soo dhowriqiyo
maasha allah walaal allah ayaa mahad iskale wax kastoo ilaahay ugu talagalay u kala socdaan maasha allah amniga caafimaadka cawbariga maasha allah ahaan walaal ilaahay ha naga dulqaado sillay abaaro ah iska jira waa masiibo rabaani allah ha naga dulqaado subax wanaagsan walaal maalintaa ku waanaagsan waa tahay maalinta sidoo kale ku waanaatay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
oo waa ku salaamayaa walaal magacaaga
cabdinaasir muslow
waa tahay raadiyaha ku dheerdhegeysaasi xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan waa ku salaamaya walaal magacaaga salaamaaleykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu aadeen asna aadeen gobolka gobolka mudoogaas soo dhowo madoogaasha saa lagu yahay alxamdulilah waa fiicanay alxamdulilah walaalow nabadaan ku barin maxaa hadal haysaan naxariista ilaahay barwaaqo iyo nabadgelyoan ku barinay abaaraha saasay u jiraan aada u maadsan taha abaaraha ilaahay baa subxaana wa tacaala qaadi karaa xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
هلو waan ku salaamayaa
وعرب بفو carab ifow saa lagu yahay saaka
ولله الحمد أبو ماشي حالانك أن انكبر أن كغسون هاي الحمد لله واحد باتك مجران هذا اللي في عنياي mhm
إذا عد مقال كذا دق دق واي هذا اللي في عني والشاه هذا اللي برواقي سنير الكيمان aada u maadsan tahay carab dhegeystahaasi uu mahadsan yahay dhegeystayaal inkastoo saaka dhankaasi meeru aan hadal saako ka ka hadal aan ka hayin dhegeysto nairobi sidoo kale hadal kama hayo dhanka kuala clifi mombasa sidoo kale hadal kama hayo dhanka masalani hadal sidoo kale kama hayo Een, waxaan filayaa in ay markaasina soo wici doonaan eh, sida markaasi een, bal xaalada iyo weliba hadalhaynta narok sidoo kale iyo namaanga dhegeysan weliba idaacadda star f m kadhe- aad ka dhegeysanayso sidoo kale maqalkeeda ay kusoo gaarayso waynu muhiim saaxiib inaan kaa maqlo dhanka makweyni iyo sidoo kale machakos ayadana subax wanaagsan ayaan leenahay subax wanaagsan subax- subax lamid ah saaxiib magacaaga waa farax jooga gaarisa faarax gaarsa ka waran saaka
anigo alxamdulilah joogaysa kale waa alxamdulilah xag ilahi maarata waa namaadaan kasheynayna haye
laakiin wax ugu badan waxaa waaya magaalada wax oon baa looga dhamaanaya waa magaalada gaarisa sax aa marka dadkii reer waxay gaadeen dadka masaakiinta ay ku dhamaadeen dadka taajiriinta weynaana ay maaragtay booyda ay noqoto in ganacsi laga dhigo haye hadal hadalhaanta taasa ugu badan oonkaas aada u mahadsan tahay ee gaarsi ilaah soo qaboojiyo sidoo kalena biyaha webiga halkaas u maraya laga ooman yahay ma garanayo sababto inkaarta halkay ka taagan tahay ma garan karo saaxiib adiga is- isweydi bal su-aasha adiga gaarso ku sugan intee dhibkayga haystaa kasdheh walaal magacaaga
magacayga sacdiye maxamed waaye sacdi haye wacam maasha allah aa wacni maxamed waa ku salaamaya wacan soo dhawow Warar subax wanaagsan walaalkaani shukran
Ee, maasha allah halkan kuwaa bariistay xasab dheer jeewi degan runti xaqayli buuqmaan maqla alxamdulilah mhm waxaan leeyahay inta xanuunsan allah caafiya dhammaan dhegeystayaasha qaralaya meel walba ay joogaana ay taarikan dhegeysanayna subax wanaagsan alle adigana sidoo kale subax wanaagsan aada u mahadsan tahay gabadhaasi sacdiye wacan inkastoo cab- waqtigii aan kala maqnayn gabadhaasi haddana subax wanaagsan baan leeyahay star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf bakar sax waana sanan kule subax la mid ah
waadan dhanka gaarisa joogeen aadan dhan gaarasahaye ka warasaaka
saaka alxamdulilah mhm si wacan aan ku agbarisane haye dhammaan dhegeystayaasha istaarkan xilasi jimco jimco wanaagsan ama jimco wanaagsan aan kule saaka aada u mahadsantay jimco lamid ah saaxib waan ku maqlayaa soo dhow walaal magacaaga hello asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalkay aadan ku salaamaya magacayga riyaaq waaye waxaan kaaga soo xiriyaa dowladayaan soomaaliya soo diintaan riyaaqay soo dhowow saaka soo lagu yahay dhankaas
maasha allah dowladayaan xaafadan kaga suganaya jawigeed aad u macaan yahay biilaan le hadal la hadalaya ma fahamte haye
biilaan waxaan hayno oo maxaad malaysaa inay biyii naga dhamaayeen washaaqoodna qodan hayno xoolaha walaabsanayne mhm
wax wanaagsan aan ku ordnaya walaal dhegeystayaal Aad- dhammaan aadaan u salaamaya shukran aad ba mahadsan tahay gabadhaasi goor warkii aad maqli doontaan ee sideed subxanimo xamdi gurey hadduu ay bahrale ka noqdo laakiin dhegeysta qadka telefoonka dhanka ay ku jira walaal soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu usmaan xasan dhagaxdi cusmaan xasan dhagaxley saaxib aan ku salaamayaa maasha allah saaxib waan fiican alxamdulilah wax dhib lama qabo aad baa loo fiican yahay mhm
waan barwaaqaysanahay dhammaan waan salaamayaa ee, idaacaddii iyo kulli dhegeystayaasha dhammaantood aad baad mahadsan tahay saaxiib cusmaan aad buu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka waa ku salaamaya walaal magacaaga waata aan ka gudbaya xigaha kalean sii inaya star f m hallow halo waa maxamed cabdi siraad oo gaaris jooga walaal maxamed cabdisiraad gaarsaa joogta haye saaka ka war gaarsa dhankay ka joogta buuladee xaafadee soo mugdeen ka dhex jooga walaal haye saaka see lagu yahay gaarisniw walbahaar biyihi istaaladiniw
magacayga xasuusi
maxamed cabdisiraad maxamed biyo ma igala hadli kartid adagoo webiga webiga halkaasi kuu maraayo niw waxaan ku qabaysanaa walaasanaa waan isku dhex shiirnay niw aada waa mahadsan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu reegaaris biyo ma igala hadli karaan waa tahay soo dhow walaal waan ku salaamaya cumar akhyaar waa cumar akhyaar joogo magaalada mandheera saaxiib waan ku salaamaya cumarow
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan u abrisnay ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u degan yahay aye jidaalkii oo aad u qaaroobi iyo ogo abaarta oo gobolka qoyi bari aad ugu jirta weli gaar ahaan mandheera aad tahay abaar ugu jirta oo hawa aad baad umahadsan tahay abaarta ilaahay baa qaadi karaa biidni illahi tacaala dhegeystayaal reer gaarisna waxaan leeyahay biila'aanta iyo howlaha ka sheeganaysaan waktiga iniga haysataan ee arrimaha gacanta inagula jiraane horta biyo raasada maaha inaad dadka u sheegataan inagoo awood leedihiin oo xaq walba qabsan kartaan aad baa umahadsantihin saaxiibayaal dhegeystayaasha idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari wargeysada halkaasaan kusoo afmeraya dhegeystayaal ahlan wasahlan marxaba bikum salaamullahi calaykum waraxmatuhu taala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal subax wanaagsan citaarada ku beeganta ama ku asteesantahay sideed tobanka bisha saddexaad ee maarso sanada labada kun labiy labaatanka maalin jimco ah dhegeystayaal subax wanaagsan meel walbaan naga dhegeysanaysaan waxaana barnaamijka dhegeysta jimco weli baa ku dhegeysan xaaladda dalka ah arrimaha dhanka siyaasadda waxaana saaka martino ah dhegeystayaal cabdo cumar saciid waana wakiilka markaasi laga soo doorta deegaanka dhegeystayaal waa dhanka haluuqo halka sidoo kalena markaasi sidoo kale marti uu noo yahay cabdulaahi cumar aadan cabdulaahi kabe oo dhanka burraa dhegeystayaal arrimo badan ayaa saaka ku maqli doontaan dhanka gobolka waqooyi bari weliba sida khaasatan gaarisa county isbedelka dhanka siyaasadda cimilada siyaasadda iyo jahwareerka badan ee ka jirta countiga gaarisa siyaasaddeeda biyolaanta dhegeystayaal ka taagan mowqifka markaasi qofka m c a ga laga doonayo iyo weliba xisaabtanka dhaqaalaha miisaaniyadda walahaas ay dhegeystayaal markaasi ku maqli doontaan iyo waxyaalo fara badan ku saabsan countiga gaarisa halka sidoo kale qeybaha dambe aad maqli doontaan siyaasadda guud ee waddanka oo markaasi inoo gorfeyn doonaan xadow cumar iyo sidoo kale cabdulaahi cumar laakiin marka hore iyo oggolada dhegeysan inaan soo qabto mid ka mid ah adeega qeybta barnaamijka ah war farxad leh shirkadda isgaarsiinta ayaa telefoji waxay markaas iminkan dhammaan ay doonaysaa inay war farxad leh ay gaarsiiso qof waliba oo isticmaalaya shirkada waa shirkadda isgaarsiinta ayaa telefoji etel hadda waxay sii xoojisay adeega foji oo aad markaasi ka helaysa ismaamalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeegan dhegeysta waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qeybaha kala duwan ee qeybta youtube-ka whatsappka facebooka instagramka telegramka whatsappka waxaasoo dhan iminkan dhegeystayaal way kaa celi jirtay oo way kaa shaafaysay waxayna markaasi ku leedahay mar dambe ciil ma helaysid anigoo markaasi kuu taagan waxaana sidaa ku leedahay shirkadda isgaarsiinta airtele four g xawaaraha qadka ee aadka ugu sarreeya xawliga u socda ee four g hadda markaasi sidaan kuu sheegnay dhegeystayaal muuqaal ah soo dejinaysana sidoo kale kuma dhibayo kaama go-ayo sidoo kale toos ayaad oola socon kartaa wax weliba dunida ka dhacayo waayo ma aha mid culays ah dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ah ee airtel oo tiglaanta kugu dhoway airtel soono qabso lafta airtel four g xasuusna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso oo qayb aad ka noqonayso shirkadda isgaarsiinta airtel four g oo sidaa eeladaadi qaraabadaada asxaabtaada aad markaasi ula macaamili karto oona la hadli karto internetka ee telefoji wuxuu kaa caawinaya inaad ka daawato waxyaala aad u tiro badan sidoo kale gabdhaha markaas cunayarada ku xun tahay ama cunada sidoo kale aan aqaanin si loo kariyo biyamiirka ragga ku dileen maanta youtube-ka ayaa wax badan ka baran kartaa waqti ayaa haysataa saaxiib halkaasi gabargale intaad u tegi leed leedahay saaxiibay kaala martibaad ii imaanaysaa wax ila kari wax ila firfiri daaniihi yaanyadii waxaasoo dhan qaybta youtube-ka tege halkaasi hal isbuuc shan boqol meel walba maalin walba dhigee sida wax ugu falfalaadayso ugu barbaranayso maalin dambe adaa kusoo baxayso gabadha meesheeda taaganbo sida la rabay sida inaad ka daawato waxyaalo fara badan sida cilaansaarka isqurxinta guryaha sidaasaa kaga shaqaysan kartaa qaybta youtube-ka ah waa internetka airtel ay kuu sahashay four g dhegeystana soo waco noo sheeg si markaas aad guulaysato u noqoto oon sidoo kale kaar kuu siiyo saaka dhegeysta kaar haddaan rabto inaad ku siiyo bal ina soo waca noo sheeg maxaa kaga faa'iidaysta shirkadda isgaarsiinta airtel four g waa fursad ay u heli kartaa dhegeysta maanta dabcan koormaad si wanaagsan aad oga faa'iidaysan kartaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maantaba soo iibso telefoonka smartphoneka hel qadka wanaagsan ee atel dhegeystayaal bal iminkan dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka iminkan toosa inoogu bilaabanaya dhegeystayaal waxaana markaasi martida sida horaan inii sheegay cadow cumar saciid oo haluuqo markaasi ka socda dhegeystayaal waana m c a ga haluuqo halka sidoo kalena uu inala joogo cabdulaahi cumar aadan asagana dhankaasi waa cabdulaahi kabe dhanka burra bal aan ku bilaabna saaxiib ayaa soo dhawaada subax wanaagsan baa idin leeyahay cabdulaahi cumar iyo sidoo kale cadow cumar subax wanaagsan baa idin leeyahay saaxiib yaal wanaagsan oo wacan
wanaagsan oo wacan insha allah asalaamu calaykum aan leenahay star f m iyo daawadayaashaana dhegeysanayaan insha allah aad baad mahadsan tahay saaxiib ayaal cadow cumar saciid iyo sidoo kale cabdulaahi cumar aadan burra iyo xaluuqa ay ka kala socdaan dhegeystayaal bal cabdulaahi aan aan aan ku hormaro cadow cumar saciid aan ku hormaro cabdo cadow mowqifka ama roolka ama qofka siyaasiga ah ee m c a ga bal horta maxay tahay shaqadiisa haddaan dhegeystayaasha ka jaahil bixino
bismillaah anigoo ah magacayga cadow cumar saad ogu sheegtay waxaan leeyahay shaqada m c a ga ama wakiilayaasha laga soo doortay gobolayaasha shaqadooda waa un saddex shay mid waa inay dadka matalaan midna waa inay dastuurka hagaajiyaan midda saddexaysuna waa oversight marka oversight of soomaaliya kulli waxaa un lagu dhihi un dhaqaale ilaalin aan u maleeya marka shaqadooda waa saddexdaas waa inay dastuur hagaajiyaan dadkana ay matalaan overside waa dabcan inay kormeeraan waxyaalaha qaar.
kormeeraha Mhm.
kormeer ahaan ay ka ahaadaan aad iyo aad marka shaqadooda waa saddexda aad iyo aad marka een, shaqada ugu muhiimsan saddexdaasi waa tee marka
laba ugu muhiimsan hadda ege lasii sheego matalaada waaba hade mid iska jirto oo in lagaa soo doorto meesha waa la ogyahay oo maamulka adaabaad matalayso laakiin labada ugu daran waa dastuur inaad hagaajiso oo fududaynayo adeega iyo daadihinta maaragtay dowladnimada aad iyo aad tan ugu sii daran marka oo la rabo inaad ilaaliso waa dhaqaalaha dhaqaalaha kormeer ahaan aad ka noqoto wixii meeshaada laga qabanayo iyo dowladda si ay u shaqaynayso waa qaabahaasaa ugu wanaagsan oo uu la rabo qofka inuu zaa'id u qabto
Een, cabdulaahi een, sagaal sana eh, sagaal sana laga joogaa een, cabdulaahi kabe een, devolutionka een, miisaaniyadda gobolka ee markaad fiiriso weliba kan tan gaarisa sidee culays uga taagan yahay seena layskugu shaadheen la yahay
Eh, eh, waa mahadsan tahay magaciygii saad u sheegtay cabdulaahi cumar aadan ee golaha burra matalayo Mhm.
ee baarlamaanka gaarisa Mhm.
Eh, sidaa sheegtay dhaqaalaha devolutionka uu inoo fududeeyey ama sharciga twenty tenka la mariyey Mhm.
Eh, devolutionkii gaarisa county ama meel walba waxay ahayd inay usii daadegto sub countiyaalka sax woodyaasha laakiin waxay dhacday eh, shantii hore inay ahayd arrin eh, bilaaw eh, ama ma aragtay shay cusub buu ahaa Mhm.
Eh, meelo badanna waan dareemi karnaa inuu ka jiray horumar oon laga qabtay laakiin waxaa dhacday eh, maamulkii eh, ama wasiirayaashii ama dadka accounting officers sida chief of saski iyo roolkii uu lahaa gavanihii iyo baarlamaanka naftiisa inuu ka jiray wax disconnect la yiraahdo luuqada af ingiriiska macnaha inay waxoogaa ay gaab uu ka jiray Mhm.
sidii loo daadihin lahaa ama ma aragtay loo meelmarin lahaa dhaqaalaha meeshuu lahaa aad iyo aad marka waxaan dareemi karnaa sagaalkii sana eh, hadda haddaan kasoo qaato mithaal gaaris Mhm.
eh, ninkii hore ee gavanaha ka ahaa mudane eh, nadiif jaamac Mhm.
ni- takhsuusiiska takhasuskiisana ahaa xagga ganacsiga iyo bangiyaasha ee meelo badan kasoo shaqeeyey waxaan dareemi karnaa inuu performancekiisa markii shantii hore ma la dareemi karin oo dadka waxay u arkayeen siyaasadda siyaasad qabiil siyaasad wax ku cusub uu ahaa laakiin markii shanta kale aan imaanay waxaan dareemi karnaa inuu performancekiisa uu xumayn oo performancekiisa hadda igi lagu barbar dhigo midka hadda jiro inuu nin wanaagsan ama waxtar muuqdo maxaa yeele haddaan aada u dhegaysano dadka ani safartii hore ka horjeedaan ahaa laakiin markaan dhegaysano muuqaalka ama soodaadka hadda lasoo duubayo Mhm.
waxaan dareemi karnaa dadka inay soo daadhinhayaan inay dowladdii hore ay wax qabatay Een, cabdulaahi kabe halkaas wax baa aan ka dhadhansanayaa Een, dabcan hadda waxaa tahay nin m c a ah oo uu xilka kurs- eh, ku- eh, iminka ku fadhiya nin si magacaabis kusoo gala ma tihid sax sax
gavanaha iyo adiga m c a ga ah maxaa inii dhexeeya oo dabcan oo sharcigiisa asaga gavana ahaan ah iyo adigoo m c a ah waxaa isku qaban kartaan maxay tahay ka sharci ahaan horta horta waxaan rabaa inaan kuu sheego Mhm.
eh, baarlamaanka gaarisa county assembly sida loogu talagalay meelaha kaleba Mhm.
ama qaanuunka uu dhigay Eh, shaqadeena siduu muhi- mudane cadow uu sheegay Mhm.
waa waa representation oversight and legislation sax hadday oversight-ka aan ka hadalno Mhm.
sidii ma aragtay xil ilaalinta ma aragtay ama kormeeraha Sax.
dhaqaalaha siduu ku imaado Mhm.
intuu dhaqaalaha imaanin waxaa jiraan eh, maamul la soo hagaajinayo sidii c i d p-ga c i d p ga waxaa laga yihahdaa county integrated development plan Mhm.
ee ma aragta waa qorshayn la sameynayo Mhm.
countida Mhm.
shanta sano Mhm.
qorshayntaas ee shanta sano ayaa dhacaysaa in laga qeyb qaato ee mudanayaasha ka qeyb qaataan ee maaragta idaarayaha maaragta department walbo ama haday health tahay haday water tahay Mhm.
inuu nin walba kasoo qeyb qaato tuuliyaha la tago Mhm.
oo lasoo sameeyo baahida jirta markaa shantii sana Mhm.
ee, inkastoo ay mar walba sanad walba uu isbedel imaani karo Mhm.
ee, haddii mar lasoo hagaajiyo Mhm.
qorshayntaas Mhm.
ayaa la rabaa inay dowladda sanad walba kasoo saarto haddana wax la yidhaha annual development plan sax waa sanadkiiba sanadkiiba qorshaha.
annual development planka ama qorshayntaas oo Horumarineed.
sanadki ah horumarineed ayaa annaga mudanayaasha lasoo doortay ee xil naga saaran yahay nin walba inuu asaga deegaanka laga soo doortay inuu kormeero uu u ogaado deegaankiisa baahideeda ma la ma la ma la ma- ma- Ma la ma- kaafiyey.
ma la kaafiyey ama ma la soo da- ma la soo qorshaynta ma lagu soo daray baarlamaanka markay imaato ee waxaa la yidhaahdaa waxaa laga soo sameynaya wax la yidhaahdo eh, si- county physical strategy plan physical strategy planka haddana ninka mudanaha lasoo doortay ayaa la rabaa asaga inuu sii daba raaco inuu asaga deegaankiisii maxaa ku jira markaasaa laga soo saarayaa document la yidhaahdo eh, budget policyga ama maaragtay maxaa la yidhaahdaa appropriation biilkii ee dhaqaalaha sanadka lagu marin lahaa intaasaa la rabaa ninka mudanaha lasoo doortay inuu la socdo arintaasoo ayada loo gudbin doono baarlamaanka markay imaato komitiis komitida waxaa jirta baarla- eh, biyaha Mhm.
komitida caafimaadka komitida maxaa la yidhaha wadooyinka komitiyinka maaragtay xanaanaha xoolaha marka komiti baarlamaanka annaga marka aan joogno ayaa arrimaha la rabaa inay maaragtay aan annaga aan aan ka ogaano inay budgetkaas la mariyey inkastoo annaga ay xadadan tahay waxa aan ka bedeli karno markay dowladda ama executiveka ba- governaha xafiiskiisa ay ka imaato annaga baarlamaanka ee imaato percentage aan aad u badnayn baan ka bedeli karnaa laakiin annaga waxaa la rabaa inaan annaga deegaanka intii ay imaanin inaa idaarayaha la shaqayso oo adiga aad dabagasho oo directaga ama si chief of saga ama wasiirka aad adiga baahida deegaankaada aad hubsato inay deegaanka meesha laga soo marka baahidii waxaad u gu- u gudbinaysaa wasiirkii iyo wa- iyo sidoo kale ninka uh, chief officerga aad u gudbinaysaa markii qorshaynta lasoo sameynayo Yaad u ee gudbinaysaa.
budgetka la keenayo oo Aha.
executiveka lasoo approve gareeyo Aha.
markaasee baarlamaanka la keenayo yacni dooda ula jeeda marka inay baarlamaanka ka dhacdo aqalka hoose dooda baarlamaanka ka dhacayso baa adiga markanayto ku taalaa inaad arintii aad mariso sidii Mhm.
loogu talagale Mhm.
sifa aad ugu fududayso dowladda inay lacagta ka hesho controller of budget ay ma- lacagta usoo sii daayaan aad baad mahadsantahay.
marka annaga shaqadeenna Aha.
eh, haddaan waxyar aan iga raalli hato aad iyo aad shaqadeenna annaga Aha.
fududayntaas iyo maamulka intaa daba socodka aan sameyno Aha.
oo aan marino Aha.
ayaa haddaba laga sii rabaa Aha.
inaan dabagelin aan ku sameyno Aha.
inay dowladda budgetkaa la mariyey Aha.
ay daadahaysay oo sidii la rabay u samayso aad iyo aad.
laakiin dowladda waxaa waaye ama ninka gavanaha ee wuxuu iska qabaa ee sharcigana uu ogol yahay saddex biloodba inuu keeno wax la yidhaahdo supplementary budget maamulka adi aad kusoo dadaashay ee inay la soo geliyo oo laga yaabo inay deegaankaada isbitaal in laga hagaajiyo ama biyo laga qabto ayaa laga yaabaa supplementarigaas inuu asaga isbedel ku keeno oo asaga wax oo dantiisa u ah ama shaksi ama asagoo laga yaabo inuu maaragta iska bedelahayo markaba tii hore oo aad gudbisana damcan haddana laga yaabaa inuu bedelo sanadkii sanadkiiba saddex koor baa supplementary budget dowladda hadana ay u ogoshahay ninka gavanaha inuu keeno aad iyo aad.
supplementary budgetka waxaa laga yaabaa baahi markaa jirta inay jirin Aha.
ama ay jirta inuu wax iska bedelay aad iyo aad marka supplementarygaasaa haddana la keenaya Aha.
oo laga yaabaa adiga dowladda inay maarata waxaa ku talagashay deegaankaada Aha.
inay haddana wax isbedel ka bedelto En- baarlamaankan Aha.
keenistiisa nafteeda dowladda waxay ku leedahay eh, waxay ku leedahay gacan oo ay ayaga maaragta baarlamaanka dhexdiisa la kala xadahayo oo adiga budgetka hataa haddaa u arkayso inuu qaldan yahay markii la marinayo ee ayaga maaragta dowladda ay maaragta waxaa jira waxaan Eh, maxaa loo- maxaa loo jeeda waa la kala xadayaa macnaha siyaasada ee meesha ka jirta waxaa weye gavanaha yacni dhinac dhinaca loo kala baxaya inay maaragta la kala baxo Aha.
oo dadka qaar laga soo dhaadhicio budgetkan adiga hadduu wax ku dan kuugu jirin laga yaabo inaad tiro wax waa qaldan yahay taasi waan u imaan doonaa En, liista igu jirtaa En, ninkan aan, eh, u imaado eh, xildhibaan eh, waxaa la jira m c ga meshimua cadow cumar En, sida am- aad maqleysa cabdulaahi kabe wuxuu ka dhawaajiyey in waxyaala qaar supplement- supplementaryga la bedelayo eh, saddexda biloodba oo laga yaaba in uu bedelo eh, gavanaha En, bedelkaasi adiga maxay subcad ahaan ku dhibaysaa ka shaksi ahaan dadkii aad matalaysay iyo iyo dowladii aad kasoo jeeday Ah, bismillah eh, abu waxaa weye horta cabdulahi waxyaraan ku dari wuxuu sheegay budget processka horta wuxuu kasoo bilaaban horta dadweynaha naftiisa in lasoo weydiiyo baahida ka jirto Yani deegaamaha pub- yani public participation.
Partic- public participation Mhm.
executivekaa soo sameynayaan Mhm.
annaga markay noo keenaan documentka u hore Mhm.
ayadana inaan xaqiijinno Mhm.
inay dadkii lala soo tashadee lasoo weydiiyey Mhm.
dastuurka hataa wuxuu dhigi Mhm.
ward kastaa inay ka shaqayso sagaal qof oo committee ah Aha.
oo ku jiro nin dhalinyaro ah Mhm.
qof haween ah Mhm.
qof culmaa udiin matalayo Mhm.
qof odayaasha matalayo Mhm.
qof professionals matalayo Curyanimadii.
curyaanimadii Mhm.
marka agaad fiiriso hadda makuweyne oo aad loo ammaano Aha.
komitiyadaas oo dastuur ah ka hagaajisan ward kastaba ama village kastaba Sax.
oo wixii budgetkaa loo sheegi Aha.
markay dhahaan maanta huluuqoo biyaa looga baahan yahay Aha.
biyaha la qori budgetkeedana waa loo sheegi waanay taallaa la dhihi karaa Aha.
laakiin anaga taanaga waxaa waye waxaan un loo samaynay un Aha.
sharci a u baahane Aha.
hanigala arko sawir kasoo qaata huluuqo inaad tagteen Mm.
ama waxay sameeyaana inay dad u yeedhaan laba qof kalix oo hataa la ogeyn Aha.
aniga war aan ka hanyin Aha.
executive a wax wareysanayin Mhm.
markii meeshii documentkii lagugu keeno Mhm.
document ayaga naftood markay keenayeen wax minute la dhaha inay kusoo attach gareeyaan Mhm.
oo executive committee inay fadhiisteen oo governaha uu daadaheeyey ama debit governaha Mhm.
ee, dastuurkaas ay arkeen inuu sax yahay iyo wixii lasoo qaaday mabda'i laga soo qaaday dadka Aha.
baajadyahaas markii noogula keenay assembly waxyaalahaasoo dhan oo ku dheganeen ama iyadoo lasoo masuuq musuqeeyey oo laska soo qoray Mhm.
yaa laska keenaa oo dad dabcan ula jeedaa dadka inay xagga xitaa aysan tegin dadka inay tegin Aha.
wasiirkii naftiisa oo idaaradaas ka imaaday Aha.
yaa marmar qaar noo soo sheegayin telefoon noo soo dirayn oo dhahayin Aha.
warka ma hayno oo hadda wixii lasoo gudbiyey anaga Aha.
marka arrintii marka haddii asagana dastuur ahaana looga baahan Aha.
yahay waraaqa oo maaragtay caddayna inuu soo qoro Mhm.
igaad hadda waraaq evidence ama caddeyntu sinayso keen Aha.
wuxuu ku dhihin yahow waxbaa shaqadaydi waaye waan yar cabsani maaragtay oo cabsi haa marka shaqadiisa asaga qofka wasiirka cabsida intee ka imanaysa marka hadda waa nin shaqaale oo mishaarkiisu iska ilaashana marmar qaar marku aad fiiriso Eh, dabcan haddii adiga aad daba gasho ka imsi ahaan ah maxaa culeys ka imaanaya oo aad toos ilen dad baad matalaysa dad baa kusoo toortay dad baa ilen wada dhan kuu soo maray dad baa ku- qorax maalin dhan kuu taagnaa hadda adigii waxaad samayn kartaa Aha.
markii caddayn u Mise hayso asaga markuu cabsado adigana markuu waa cabsoonaysa maya adiga waxaad waxaa kaa nuglaani Aha.
caddayn ma haysid Aha.
oo waxaa lagu dhihi ninkii wixii caddaynoo ka haso keen Aha.
asaga waxaa fiican inuu waraaq qoro u dhaho ani miitinkaa kama qayb gelin Mhm.
liilama consult garaynin Mhm.
ma maqli Mhm.
marka adiga waxaad iska noqonay nin wax iska alifanaya oo fidmo wado ma aragtay Aha.
saasaa cilada keenaysaa maahine annaga waan dadaalnaa waana weydinaa Aha.
saasaa jirta horta budget processka Aha.
waxaa kale oo cilad keenayo Aha.
budgetkii annaga baahidii lasoo qoray Aha.
tu ka daran Aha.
ee tu aan maaragtay macna ku fadhin oo dadka u baahnayn Aha.
yaa iska gashadaana Aha.
hadda budgetka gaaris oo kale sida la rabo looma looma raaco Mhm.
tii assemblyga soo mariyey Mhm.
xataa waxaa jirtay marmar oo control of budget inaan la xiriirnay Aha.
oo wixii anaga marinay iyo wixii asaga loo keenay Ay kala yihiin.
inay kala yihiin Aha.
marka arrimaha ayadana maxaas yeele waxaa jiraan audit oo samaynayin budgetka fiirinayin Aha.
dowladda nafteeda ay ka warqabtaa Aha.
qaababkii iyo wixii looga qaban lahaana Aha.
oo hadda waxay iska noqotee wadan maaragtay laaluush iyo wax un musuq maasuqi maaragtay Eh, lagu kala xadayo waa tahay een, Cabdu- een, cadow eh, soft copy ma haysataan miya oo wixii xitaa maxkamadda aad la aadi kartaan eh, wixii aniga aan gudbina baarlamaankii aan keenay iyo kan hadda la isticmaalayo oo noola keenay way kala yihiin Wa- wuu jiraa waa la Aha.
ogol yahay Aadiya.
oo mar oon ka qornaaba jirtay waraaqa Aha.
Eh, haddii waxay ku dhahayn ayaga supplementaryga ay bedelanayin Aha.
supplementaryga Mhm.
ay bedelanayin Mhm.
markii oo taadigi lagaa qaado tii ayaga ay rabaan ay qayb ay dhiibanayaan Mhm.
oo marka adigii Mhm.
waxaad ogaan kartaa wakti maaragtay bahashii la isticmaalay Mhm.
oo uma malaynaynin dadkii inay wax bedelanayaan Aha.
waktigii aad baahidii aad aragtay biyihii luuqoo ceelka ugu jiray in laga bedelay Mhm.
burra isbitaalkii ribeer ugu jiray in laga bedelay Mhm.
waktigaa ogaato waa wakti afar bilood shan bilood kasoo wareegtay Mhm.
oo hataa qaylidaadii wax ay maarkaa gooyin karto Mhm.
ma laha Mhm.
waxaase yeele waa inaad sugto control of budget report Mhm.
eh, annual eh, performance reportkii budgetkii marka kuwa may soo daahayaan mise isla markii Way- way soo imaanayaan?
daahaana. Way marka soo- ma- ma way sanad soo bay qaadanaa mise bilooyin bay qaadanaa bilowyan ay qaataan qaar quotal ay ku imaadaan qaarna half eh, maxaa lahadii quotally ama half a year six month after six month meelahaas ay ku imaanayaan ay ku imaanayaan Aha.
wixii lacagta la isticmaalaba oo maaragtay Mhm.
marka waxaa kale oo jira isbedelkan oo supplementaryga uu kaba uu sheegay Aha.
waa wax nidaamiyan eh Aha.
waxaas yeele abaara iska jiraan waxaa iska dhici karaa floods oo maaragtay eh, la ogeyn markii arrimaha dhacaan go- county government waxaa loo ogolyahay marka inay supplementary budget ay keenaan Aha.
oo lacagihii meel kale ku jireen ay dhahaan maanta ceelkii waxaa ka daran ee abaarahan imaadeen Aha.
isbitaalka maanta waxaa ka daran meesha maaragtay ay xoolaha ka dhammaanayaan Mhm.
waxyaalahaas aa loo ogolya Mhm.
marka sublimentary wax oo nadaamiyana way oo wax bedelaad maaragtay iskala sameynaya ma aha waa tahay cabdow aad baad mahadsantahay saaxiibe cabdulaahi kabe aan umaado cabdulaahi kabe een, iniga haddii aad tihiin dad matalaya dadka ini soo doortay oo tiro badan aad tihiin dabcan dad fara badan aad tihiin oo aad matalayseen countiga o dhan maxaad wixii hadday socon la yihiin oo dhibaato fara badan ay haysto isdabamar fara badan ay jirto maxaad isku xilqaami la'dihin isku soo saari la'dihin si iniga uga dhadhi- uga dhiidhisaan
waxaa waaya inaan waxaan rabaa inaan kuu sheego horta mase dib aan ugu noqdo Mhm.
aniga baarlamaanka markaan liisoo doortay Mhm.
sanadkii u hore markaan imaanay baarlamaanka Aha.
ninkii ay komitiyada budgetka yaan ka mid noqday komitiyadaasaa i dooratay inaan chairman ka noqdo budgetka laba sanaana Aha.
ahaa laakiin waxay dhacday kadib in liiga wareejiyo ee loogu sababahayo dabagalkii oversightka ane aan lahaa on implementation of the budget markaan waraaq qoray ama marin lahaa ha lagu meelmarin lahaa markaan waraaq u qoray departmentka ama aan waraaq u qoro control of budget lacag inta imaan hayso ama Mhm.
maarata sida wax loo isticmaalhayo Mhm.
ee, inay dhacdo in liiga liiga wareejiyo oo la yidhaahdo ninkan arrimihiisan ee, ma raalli kama aha Mhm.
ama komitiyadii oo idilba la jebiyo Mhm.
sida walaalkay hadda cadow cumar Mhm.
ee, ka mid buu ahaa komitiyadaas Mhm.
Ee, komitiyadii yaa la jebiyey Mhm.
ee, waa la bedelay Mhm.
ee, waxyaalahaasaa aqabooyin fara badan oo baarlamaanka iska jiraan Mhm.
waxaan rabaa oo kale inaan kuu sheego Mhm.
ee, baarlamaanka dadka imaanayo ama dadka aan soo dooranayo Mhm.
meeshana waan ooga baaqayaa dadweynaha Mhm.
waa inay ayaga isxalqaamaan oo ay aad u fiirsadaan ninkay soo dooranayaan Mhm.
baarlamaanka meel af soomaali looga hadhadlahayo ma aha Mhm.
baarlamaanka meel looga ma aragte xaaje geed ee, baadiyaha ma aragte ma aha Mhm.
baarlamaanka waa meel la fa- lo- loo baahan yahay ninkaad soo doorani Mhm.
nin fahansan maamulka Mhm.
ama qaanuunka loogu talagala meesha Mhm.
ama waajibka adiga ku saaran intuu dhan yahay Mhm.
laakiin waxay dhacdaa dadka inay soo dooranhayaan oo aniga nafteyda waan dhaliilahayaa dad fara badan Mhm.
oo la soo dooranhayo Mhm.
oo maqsuudkooda ama qasidkooda Mhm.
aan hadafkooda fogeyn Mhm.
ee dadka lasoo dooranayo ama macaran tacliintooda iska yar amaba baarlamaanka hataa intay ka istaagaan inay hadli karin Mhm.
oo ayaga maantay dooda tahay oo deegaankayga maxaa budgetkan waxan loo sameeyey ama budgetkan ha laga bedelo waxan ama qaanuunka baarlamaanka la keenhayo ee maaragtay sida sharciga Mhm.
ee dadka wax u dhimayo ninaan fahansaneyn Mhm.
amaba hataa hadduu baarlamaanka istaago kama doodi karo Mhm.
maxaa yeele luuqadii baa ku dhib ah Mhm.
marka ee, waxaan dadka oga baaqaya inkastoo sharciga hadda ma aan maqlayay ee, wax sharci laguma xirin Mhm.
laakiin waxaan dadka oga baaqayaa dadka ay baarlamaanka soo dooranhayaan amaba hadda qaarkeeda nala joogo nin waxaa arkaysaa si loo soo doorto hal maalin baarlamaanka ka hadli waaye Mhm.
amaba ka jeedsan karin dood Mhm.
maxaa yeele waxa la keenhayo oo dha paperda ama statementka ama bij- budgetka ama biilka Mhm.
ma akhrin karoba Mhm.
hadduu akhrin karana ma fahmaayo Mhm.
waxay tahay ama sidii maaragtay marka waxaa weye dadka baarlamaanka aan joogno caqabada meeshay naga jirto waxaa weye Mhm.
ee, dadka dad capacity qabo Mhm.
ee badigiisa ma aha Mhm.
waa mid labaadoo inta yaroo qabtana baarlamaanka waa meel siyaasad xafiiska gabanaha waa meel siyaasad loogu talagalay asaga inta marka een, Cabd- eh, cabdulaahi kabe marka waxay leedahay dadka halkaa joogo ee baarlamaanka dadka ku matalaan eh, tayadooda waxbarashada way hooseysaa Eh, dad waxayna fara- ma fahansan mana garanayaan dad fara badan ee tayadooda ama wax Marka- marka waxay leedahay marka abaaraha jiraan wixii loogu qaynina ee biila-aanta jiraan gaarisa county waxay leedahay marka dadkii wax u dooday la'yihiin ee waxa- wa- wa- xaqiiqdii waa runta Aha.
xaqiiqdii Mhm.
hadalkaa waa asiibte waa runta maxaa yeele ee, nin maalintii lasoo doortay iyo maanta hal maalin statement baarlamaanka keen waaye nin hal maalin ka hadli waaye ee, ama budgetka la keenayo ka doodi waaye waxaan waa qaldan yahay waxaan waxaan filahayaa inuu asaga naftiisa uu waajibka la saa- saarnaa inuu garanaynin haddee jiraan eh, sida cabdulaahi kabe iyo cadow ay jiraan dad hadli karaan oo luuqadeena fahansan oona ka doodi karaan maxaa u diidaa inay kuwa fahansiyaan ee u sharaxaan intay eh, arrinta dooda ay dhicin ay dhahaan war arrintan waxan baa looga hadlayaa sidan iyo sidan a e b sidan baa laleeyahay sidan baa laleeyahay bal sidan aan dhahno qof walba fikirkiisa aan dhegaysano si dooda ay u socoto wax yar aan cabdulaahi ka dhexgeli Mhm.
horta midda as-aaska ugu hore oo cabdulaahi hataa uu yar hilmaamay waxaa horta qofkii deegaanka ka imaado qabiil buu matalaaba Aha.
laakiin ninkii markuu meesha imaado asaa la rabaa inuu dhaho egan meeshanaad imaatay hata haddii luuqoo lagaa soo doortay oo qoyska ugu badnaa meeshaad aa ka imaatay Mhm.
laakiin hadda gaarisa county aad joogtaa Aha.
noodistanaad matashaa xaseel marmar hataa gobol gobol aa laisku qabanaya mbcyaasha oo regional markii traininka la sameynaya ama lis- wax lisbarayo aad iyo laakiin waxaad arkaysaa qof weligiisba aban qabiil kaleba arkinba aad. sax xataa hadda ogaadeen sooma dhahno gaaris ogaadeen aad degan cawliyahan aad iyo sama aad walal iyo waa- cawlaq in kastoo looga yaadi nin maxaa wad jirtaaba weligiisba cawlaq meel uu degan yaho arkinba Dabcan, ama cawliyahan een, ha een, arkinba aad marka iyo aad.
qabiilkaasna Ehe.
adoo xambaarsanaad horta meesha imaanay fikirkaada waa fikir maaragtay bulshad kusoo dhex kore oo ma ahe bisilaan waxaa kaloo jirtaa nin foom foom markaa soo bogay ayaa lasoo dooran Mhm.
wax kale uu arkaba horumar kale eriley intii ugu weyn u arko orgi wayso lama dhaho aad iyo aad marka wuxuu weyn u arkaa wuu soo boga cilmi foomfooway Mhm.
marka markaad hataa isku dayayso inaad wax ka dhaadhiciso Mhm.
oo horta inaad dhahdo waxaan qabiilka soo saar horta Mm.
kadib meeshan imaw Mhm.
fikirka waa sidan Mhm.
isbedelka maxaa yeele qof maxaa arki danqisan hanyinba dhibkii hulluuqoo ka jiro maxaa yeele asaga wuxuu matalaa dhaadhaab Mhm.
ama danqisan hanyin dhaadhaab wixii ka jiro maxaa yeele wuxuu matalaa hulluuqo Mhm.
waxyaala noocaas oo qabiili- qabiiliyan iyadan oo maskax nooga furan Mhm.
waa iska jirtaa Marka waxaa- waxaa kaloo jirtaa Aha, aha.
wasiiradii naftooda waxay ku imaadeen four point five Sax.
wasiir hataa hadduu dembi galo Aha.
maalinka aad dhahdo baarlamaanka horkeen oo bal wax ka faro Aha.
dadweynaha mas-uuliyaddiisa weydi xusaan u dhacay Aha.
in baa kaa hor imaanaysa oo kuleeda anagaa noola jeed Aha.
waanay dhacda waa shay dhabciyan ooba dhacdaba Aha.
annaga marka baarlamaan ahaan waxyaalo badan oo isku dicnaa jirtaa aad iyo aad Een, cadow een, adoo raalli iyo cabdulaahi kabe waa idin soo noqon doonaa warkii la gaaray sagaalkii subaxnimada inigoo raalli ah waa idin isku soo laaban doonaa dhegeystayaal xamdi guri ayaa warkii diyaar la ah dhegeystayaal arrimo eh, xasaasi ayaad maqlaysaan oo maqli doontaan dhegeystayaal cabdulaahi iyo sidoo kale cadow ay inoo kala sheegi doonaan sida hadaladooda qaar aad ka maqli doontaan dhegeystayaal iyo weliba dhibaatadii caqabadaha inta waa- waxaa markaasi xitaa laga yaabaa inaanu usii socon weyno dhanka iyo weliba siyaasada guud ee wadanka ilaan arrimihii countiga laga bixi la'yahay su-aalo fara badanna dhegeysan way jiraan haddaba yaa la eedeynaya ma m c g baa eedeynaa mise waxaa eedeynaa dadkii shacabkii mise gabanihii baa la eedeeyaa yaa la eedeynaya dabcan hadallada waxaad ka maqli doontaan cabdulaahi kabe iyo sidoo kale cabdow cumar xaluuqo iyo bura ay ka ay ka kala jeedaan dhegeystan ama kasoo kala jeedaan laakiin marka hore iyo ogolada dhegeystan aan soo qabta mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ayatel war farxad le ayatel ayaa iminkan ku keentay adeega xuliga dheer ee foji ayatel haatan waxay sii xoojisay adeega qaadka ee foji oo aad markaasi ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeysa oo mid markaasi fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka facebook instagram-ka telegram-ka whatsapp-ka mid markaasi kaa go mise ka istaagaya ma aha dhegeystayaal haddaba soo dejiso oo aad dabcan waxaa soo dejisanaysa kamu dhibaayo oo si fudud ayaa markaasi dhow oo si dhaco si dhowa markaasi ola socon kartaa dhegeystayaal dhegeyste maantaba ku biri qadka telefoonka casriga oo laanta kugu dhow ee tag oo markaasi iska sii dabangaliya qadka fojiya xasino waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka airtel si markaasi macluumaadka hiladaada qarabadaada tolkaada markaasi si dhowa aad ola hadasho ola- ola kaftanto ola qosasho waqtina markaasi aad wada qaadataan hadda meelaha fogfog ee tuulooyinka aad ku sugan tihiin waqti waad haysataan internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo badan sida in markaasi daawato xirfado aad ka barato sidoo kalena caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan cashiradooda dhegeysteena soo waco no sheeg waxaad markaasi kaga faa'idaysatay adeega ee telefoji waxaad markaasi fursad u helaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba ka nala wadaag sidaa uu yahay adeega qadka ee telefoji dhegeysta koormaad si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri maanta soo iibso telefoonka smartphone-ka oo hel qadka telefoonka wanaagsan ayaad hel si markaasi noloshada aad markaasi ooga koobiso sidoo kalena ula socoto duniyadan casriyooday oo markaas imikan jahan qaada dhegeystayaal oo markaas dib ha isku dhigin ha isku reebin oo wax waliba halkaas waad ka baran karta waana kala socon kartaa dhegeystayaal waana qaybta markaasi youtube-ka instagram-ka telegramka waxaasoo dhanna waa ay kaa saaciidayaan adigana waxaad noqonaysaa qof digital ah qof markaasi analog tumetoka analog tumeenda digital adaa maqli jirtee taasoo kale waaya dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysaneysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan bal imikan cabdow cumar saciid oo xaluuqa markaasi laga soo doortay wakiilka m c ga halka sidoo kalena cabdow cabdulaahi waa cabdulaahi cumar aadan cabdulaahi kabe ayaa markaasi barnaamijka saaka martino ugu ah dhegeystayaal waxyaalo fara badan aad ku maqli doonteen sida aad ku maqasheenba waxyaalaha markaasi ka kala dhacaya kawntiyada kala duwan ee gobolka waqooyi bari laakiin saaka diiradda waxaan ku saaraynaa kawntiga gaarisa sidaa maqlayseen bal haddaba maxaa jiraan waxyaalo qaar oo aan dadka ogeen sidoo kale anigaana ogeen laakiin ka dhex taagan kawntiga assembliga ama aqalka markaasi looga arrimiyo kawntiga gaarisa sida markaasi ay kala sheegayaan cadow cumar saciid iyo sidoo kale cabdulaahi cumar aadan cabdulaahi oo cabdulaahi kabe waxaa maqlayseen dhegeystayaal in waxyaala qaar isdabamarin ay jiraan laakiin yaa rabaa cidda markaasi laga doonaya inay ka dhiidhiyaan ama sidoo kale isoo soo saaraan ilan ayaga gudahooda dhexdooda weeye laakiin halkaas haddana waxaa ka dhex taagan isqabqabsi iyo weliba kala qaybsanaan taasi ayaa markaas haddana keenaysaa in howlihii markaasi gaabad ay galaan bal aan dib ugu soo noqona dhegeystayaal howlahaasi ayaan kasii ambaqaadaynaa iyadoo markaasi martidan ah sidoo kale ay inooga sharaxi doonaan waxyaalaha dadka shacabka aysan ogeen ee countiga dadka soo doortaan iyo sidoo kale yuusuf bakat oo halkan fadhiya muxuu ogeen len halkaas ayagoo keliya ku shiraan halkaasna wax ku jajiixaan kuna meelmeriyaan waxna kuma meelmaro waxna ku meelmaraa dee waxaala qaarna way soo socdaan oo halkan xanxan ay jirto laakiin ayagaa noo joogaan cabdulaahi cumar iyo sidoo kale aadan waa caddow cumar saciid dhegeystayaal bal aan dib ugu soo laabano aan ku bilaabo mar kale caddow cumar caddow waxaa jiraan sida marka hore aad ka dhawaajiseen markii biilalka ama waxyaala markaasi la meelmarinayo oo markaasi la keeno baarlamaanka aqalka hoose oo haddana in inta hore laga doodinba banaanka lagu kasoo kala baxayo maxaa ka jira arrintaas
yuusufow saad sheegaysa waay arrintaa way jirtaa horta baarlamaanka waa un meel mooshinyo iyo nadaaman iyo laguma mariyo xataa kenya waad aragtay baarlamaanka national parliament aad iyo aad mar bil la marinaya hataa lalahay imbiyaasha Lacag waa lalaalushaa, aad iyo aad.
toban toban kun oo joohor dhexdiis lagu siinay aad iyo aad marka taanaga waxaa weye dad raja ku nool aan u bixinaa jirtay Mhm.
oo wax baan iila qabani ama wordkaada waxaas la geyni Mhm.
Ya, hataa afadal iyo tobanka kun oo kaashka la arkaa maalin in ruux isbitaal jiifo oo aad siisoba Mhm.
yaa kuu dhaantaa Mhm.
mashruucyo badan oo been ah yaa lagu sheegi oo lagu dhihi meeshaas wordkaa lagu geyni dantaa lagaa marsani Marka nin wa- wax- nin marka- waxaad arki mudana ood ehel isla tihiin ood leeda walaala waxan wuu qaldan yah Mhm.
oo hataa qaar feerka ugu bilaabayinba Mhm.
maxii loo soo sheegay umalaynaya maaragtay wax run ah marka waxyaalahaasa iska jiraan meesha way jirtaa musuq maasuq xun baa ma ka ma- ma jira laga yaaba caddow eh, iyo sidoo kale cabdullaahi kabe in marar qaar ee bil intii eh, banaanka lagu soo heshiiyey ay meelmariyeen dadkan ay ka baahnaayeen way jirtaa way dhacdaa Mhm.
Ah, marka waxaa jirtay hataa baarlamaan mar oo anaga gaarna ugula xire aad iyo aad qola waxaa jirtay uu kaba u weynaayo german uyo tim firimbi la dhaho oo mar hataa qaylina geliyeen way iska dhacdaa marmar qaar mabda ama ogtahay meel unbuu markaa geliye aad iyo aad marka marka nin kastaba mar unbuu soo baxay sax Eh, godkii ani sheegaya marba nin baa laga soo qaninaya unuu iska soo babaxay aad iyo aad marka kabe asaga yani asaga Mhm.
mar horeaban arrintan aanba bilaabno ololahan Mhm.
marka maskaxdii iyo dadkii wax nala fahmi lahaa Aha.
yaan waynay Eh, maxaa bilowdeen eh, hadalka igu celi wax baan bilownay maxaa bilowdeen may anaga qaylida anaga kolley mar buuq badan waad aragtay annagoo wax sheegayno oo dadka Aha.
wax waramayno ma ma dadka marka waxu sheegaysa mise waxaa la heedeen waxaa la qabto waxaa isbedelaka mise dadkaa la hadlaysay dadkana waan la hadlayne Aha.
dadka mowt badi waxaa ugu daran horta dadka dadka annaga Mhm.
lama garanayo shaqada hadda m c a-ga Mhm.
iyo shaqadooda gafanaha Mhm.
waxaad arkay qoys dhan oo kuleeho Aha.
hebel waxba muu qabanin oo Aha.
m c a Aha.
m c a na saad garanayso dhaqaala uu wax ku qabto oo keligiisa ama sida c d f oo kale m b ga Mhm.
oo soo marayso ama uu chairman ka yaho uu maamulaya ma jirto Mhm.
Eh, waa un dadka inuu u adeego uu countiga wax u weydiiyo Mhm.
countiga haddii wax keen waaso Mhm.
adana waxaa lagu arkay inaad waxba qabanin Aad iyo aad.
laakiin dastuur ahaan iyo sharciga markii la marinayay eh, ra'yiga aad ka dhiibatay iyo maaragtay kormeer ahaan Mhm.
la arkaa haddii la fiiriyo Aha.
qof kaaga horeeyo inuusan jirin Eh, Cabdullaahi, laakiin haddii la eh, dhaho shaqa meeqaad qorte Aha.
contract meeqaa geysay meeshaas Aha.
qiblow meeqaa contractiis oo shaqadaadana ahayn Aha.
yaa iyadana dhib keenaysa marka Eh.
dadkii waxaa lagu miisaami aad iyo aad representation ma aha m- legislation ma aha oversight ma aha contract meequu bixi Eh, shaqaale meequu qoray Een, marka hadalka- arrimahaasa iska jiraan hadaba hadalkaad waxaan ka dhadhansaday inaad leedahay eh, dabcan countiga eh, q- eh, ninka m c a ga ama ninka lasoo doortay inuu horta miisaaniyad ama dhaqaale uu lahayn haddii countiga dhaqaale uu raadayna uu ka waayana dabcan eedkuma laha
Eed- saas ma saasaa ula jeedaa ha haddii oo nidaam ahaan la fiiriyo shaqadaada Aha.
shaqadaada haddii la fiiriyo shaqadaada waxaa waye inaad dadka ku mataysho ma- nidaamiyan Mhm.
maxaad u sheegtay maxaad ugu qaylisay maxaad ka sheegtay Eh, sharci dastuurkii la marinaya hadda hulluuqa oo kale haddii la dhaho waxaaba la marina dastuur oo ku saabsan biyaha Mhm.
maxaad ka dhiibatay maxaase yeele meesha baarlamaanka aad ka doodayso wax hansaad la dhaha jiraa Mhm.
oo hataa haddaad rabto inaad kootini aado codkaada kuu qabanayo waxaad ka sheegtay iyo mabda aad ka dhiibatay Mhm.
midda kale kormeer ahaan markaad noqoto haddii lagu dhaho luuq waa ceel konton milyan laga qoday Mhm.
ceelkiina uu u dhigmo shan milyan Mhm.
ayadana waxaad ka qabatay iyo waxaad ka samaysay Mhm.
waa inaad ka horjoogsato Mhm.
marka haddiiba shaqahaas ka soo baxday Mhm.
oo laakiin contract aad ruux siinin Mhm.
ee, ama aad si ruux shaqo qorin waxaa lagu dhihi waxba- wax uu qabte Mhm.
ma laha laakiin shaqadaada ahaan dadkii dadweynihii waxay nagu cabiraan Mhm.
iyo shaqada annaga waxay too aan kuleeya isma laha Mhm.
marka dhaqaalihii countiga waxaa weye dastuuraa jira oo hadda aan rabnay in la mariyo annaga assembly ahaan ama baarlamaankan eh, hoose Mhm.
oo ward fan la dhihi Mhm.
maxaase yeele hadda gavana oo kale Mhm.
meesha asaga laga soo doorto ama meesha uu ka dareensan yaho baarinimo inay ka jirto Mhm.
ayuu wax geyn karaa Mhm.
meel dhulka kalena wuu iloobi karaa Mhm.
marka ma eed bay ku noqoni marka ninka m c a-ga meesha laga soo doorte amase waxay eed ku noqonaysaa gabanihii oo eh, xaqdaradaa sameeyey saas way wixin ka hadlaayo marka kuma leeyihi eed ma laha marka marka een, cadow m c ga awood kale ma lahan markii laga soo tago in uu sharcigii iyo kormeeri- kormeeritaankii iyo howlaha kale saddexdaas markii laga soo tago marka awood kale ma lahan intaas wax ka awoodweyn maa jiraaba dastuurka lagu sheegayo marka budget naftiisa mar- marka dastuur bay ka cadow, ta- haddii aad waxaaba qaban karin eh, maxay maxay tahay marka waxyaalaha aad kormeeraysiin haddiiba xitaa waxa laga soo qaadi karin la geen karin biyaha looqo iyo burra la geen karin maxay kale marka waxyaalaha la kormeeray la la qaban karo maya dadka ayaanay si xun noo fahmin dastuurka lagu sheegayo horta wadan ahaan igi lagu leeyaho county ama dowlad Mhm.
waa saddex shay Mhm.
waa dal iyo dastuur iyo dad Mhm.
dastuurkaa daadeheeya dadkan iyo Sax.
dalkan say si fiican ugu noolaan aad lahayn iyo aad dastuurka lagu sheegayo budgetka nafteeda nidaam uu kuu sheegay cabdullaahi hadda ay soo marayso Mhm.
iyadoo shan sana lagu keeno c i d p la dhahay Sax, aad iyadoo iyo a aad.
d p lagu keeni Con- county fiscal strategy paper Mhm.
budget document Aha.
eh, budget appropriation bill Sax.
waxyaalahaasoo dhan waa dastuur Mhm.
ku saabsan qaabkii wax loo marin lahaa aad iyo aad marka sagaal bilyan markaad qaybiso Mhm.
qasab haddii nin cadaalad taha ama maamul garanaya aad taho Mhm.
ni- meel kasta wax baa gaari Mhm.
marka haddii ay noqoto inay dastuurkaas wax ka qaldan yihiin Mhm.
bajetkiiba ay burra waxba ugu jirin Mhm.
inaad ka doodo oo diido bajetkaasa xaqay kugu tah aad iyo aad waa shaqaad qabate Mhm.
maxaa seel haddiiba waxba lagugu marsanin meesha Mhm.
shaqaad qabate Mhm.
huluuqu haddii waxba ugu jirin aan diido Mhm.
ayadana shaqaan qabte marka haddii lagu dhegeysto waaya ka waran haddana maxaa tilaabo qaadaysaa marka marka waxaa tilaabood qaaday Mhm.
inaad waraaqo qorto ama akootiiniga aad ka cabato maaragtay xaqdaradaas dhacaysa oo Marka socoto intaa kootiin aad tegeyso xaqdarada ay socotay marka adiga baarlamaanka sii tegeysa waa sii doodaysaa weli ha waa lagu ogolya waad doodeysaa Aha.
yuusuf Aha.
yuusuf anigoo adigoo raalle Aha.
waxaan rabaa arrintaa inaan wax ku kordhiyo Aha.
maadaama processkan ama nidaamkan aan ka hadalnay ee baarlamaanka imaanayo shaqadeenna ay tahay Mhm.
ee, budgetkan markii la soo hagaajiyo oo Aha.
gabanaha horseedayo ama Aha.
wasiirayaashiisa Mhm.
annagaa wax ten percent an change umaan ku samayn karna Mhm.
ten percent changeka aa ku samayn kartana Mhm.
waa arrin baarlamaanka la dhexdhigayo sax oo dadka doodaa ka taalo oo ra'yi la weydinayo markaad adiga tiro waxaan hala bedelo ee inta laga bedelo waa inay questionkaasiito lagu s- la su-aalo baarlamaanka ee may ogol yihiin mase ma ogolaan Mhm.
waxaa laga yaabaa Mhm.
inay lagaa bato Mhm.
oo adiga baarlamaanka waxaa bedelaadke Aha.
inaad adiga lagaa bato oo adigaba mabdi aa lahayd yacni lagugu dafiro lagugu dafiro Mhm.
marka saas adiga inta nidaam aad samayn karto waa intaas Mhm.
intaas Mhm.
unbaad samayn kartaa Haye.
ama baarlamaanka komitii buu qabaa komitii hadday tahay kuwa biyaha oo adiga aad leedahay biyaan qaba komitidaas biyaha nin walba meeshaa fadhiyaa interest qaba Mhm.
haddaaba adig ku jirin waxaa laga yaabaa interestkaada inay komitida aa ku jirin adiga lagu soo la- la la qaadan waayo Mhm.
marka waxaa waaye annaga shaqadeenna waa shaqa ee dastuuri eh oo baarlamaanka ah ama inaan ka hadalno Mhm.
laakiin dadka waxay sugayaan sida c d f ta oo kale inkastoo c d f ta nafteeda mp-ga ma laha nidaamiyan haddii la fiiriyo dadka unbaa embiyaasha unbaa maadaama baarlamaanka ay joogaan si ahaan baan u moodaa inay lahaadeen laakiin waa arrin ka madax bannaan ayaga patron unbay ka yihiin committee bay qabaan ay waxaa laga yaabaa in maarata constituency walba in la- baahideeda lasoo qoro laakiin dadkii waa waxay noqotay inay maaragtay sidii baarlamaanka c d f ta ay embiyaasha ay ayaga uu gacanta ugu qabsadeen yay sugayaan adigana m c a haddaa tahay inaad qandaraas bixiso Mhm.
tiina meesha ma laha Een, aad baad mahadsan tahay cabdulaahi kabe cabdulaahi kabe haddii aan wixii aniga aan rabay ama m c d ay rabeen ay uu gavana qaban waayo maxaa aniga ila guddoon marka gavana aan kaga hormaan karaa aana qaadi karaa tilaabo ah ee sidaa sheegte ee, guusha maalinna waa lagaa guulaysan maalinna waad guulaysan sideedaba laakiin baarlamaanka aad joogto ayaa loo baahan yahay inaa adiga nin firfircoon oo ka dhex muuqdo inaad noqoto oo adiga aad ee, komitida aad ku jirto Mhm.
inaa adiga maanta haddii sanadkan aad wax ka wayso sanadka kale inaad wax geliso laakiin waxaa caqabad aada u weyn ah ee sidaan horaan kuu sheegay Mhm.
capacity-ga dadka Mhm.
lasoo doortay iyo ninka gabanaha ka ee asaga naftiisa ma qabaa niyad bini aadanima nin dhegaysanhayo dadka ma qabaa nin baahida meesha kasoo yeerayso nin qaba mi- miya nin ma aragta wasiiryaashiisa madax bannaan eh oo baahida markaad u tagto Mhm.
maxaa yeele annaga hadda wasiiryaashii annagaa toos annaga hadda oola xiriirhaynaa ama baarlamaanka imaanaya laakiin wasiirkii adigaba haddaa arkayso inuuban waxba gacantiisa ku jirin maxaa yeele waagii haddaan dib kuu celinay waagii aan chairman budget ahaa wasiiryaha ii imaanayeen oo i leeyihiin nimayahow budgetka niila keene ee annaga waxba nagalama weydinin annaga waxba nagalama weydinin haddii aad tiro ay codayn soo diray minidkii barna- ay executive ay soo saxiixana aad ku jirto qofkan uu saaku leeyahay macnaha waxaa waye wax maamul xumaa meesha ka jirta ninkana maadaama shaqaale uu yahay isma soo dhigi karo banaanka wuu cabsanaya aad iyo aad.
ee ma jirto ma aragtay biniaadanimada asaga nafteeda ama raganimo uu ku calool adkoodo uu leeyahay waxan waa qalad marka dhibaatooyinkaasaa meesha ka jiraan ee baahidaa faraha badana ka jiraan waxaan ogsoonahay madax bannaan hadda devolutionka shantii hore iyo shantan shantii hore wasiiryaha madax bannaan bay ahaayeen macnaha gavanaha wuxuu u ogolaa idaaro walba inay ma aragtay shaqadeeda qabato hataa employment hadday noqoto ee waxaa jirtay ma aragtay right la siiyey oo ninka wasiirka uu baahida gaabka meesha u qabo shaqaala inuu asaga uu qori kari laakiin maanta nin wasiir ee hataa shidaal hataa shidaalkii bay la-yihiin badigooda mana hadli karaan marka waxaa moodaa systemkii oo idil system xabkiiska gabanaha ah aan meel u dhaafsiisanayn inuu yahay marka sidaa aawadeed waxyaala aqabooyin fara badan baa iska jiraan ee arrintana qabiil qabiil bay soomaalida ku salaysan tahay markii markii qabiil laga soo tago cabdulahi kabe sida eh, at- eh, the article one eighty one uu dhigayo eh, impeachment in qof lagu samaysto motion in qofka laga keeno maxaa diidaya inuu asaga eh, qofka m c u ku dhawaaqo mise dastuurkii dadka ma fahansano ee uu ku dhaqi lahaa ama uu ku hogaansami lahaa qofka uu qabsan lahaa sida runtii impeachmentka waa wax sharciga ogol laakiin waa inaad hesho markaad ilaa wuu- samaynayso ilaa wuu ka hadlaya dastuurkaa ka hadlaya eh, article dhan baa ka hadla one eighty Waxaan- waxaan- one eighty one dhan ka waxaan hadlaya waxaan rabaa inaan kuu sheego marka horeba waxaan kasoo hadlay capacity ee dadka meesha la keena Aha.
wixii oo capacity yari jirto dadka qaarkiisa haddana qabiil baa meesha imaaday qabiil baa meesha imaaday iyo annagaa ree hebel eh. waxaa kaloo imaatay meesha dad baahan dad baahan oo qaarkooda maalintii ay iskuulka soo bogeen iyo maantaba shaqo tan ugu horeyso marka waxay dhici kartaa baarlamaanka naftiisa inay ma aragtay doodaas inay capacitiga u jirin ama dadka ree hebel loo kala xadhayo ama dadka wax baan ku siinayaa laleeyahay ee, waxaan waxaan waxaan waxaan la kulanay oo aan la yaab eh ee, nin baa loo yeerayaa waxaa laleeyahay maanta wax baa lagu siin marka rajuu ku nool yahay in wax la siiyo maxaa la jeeda waxaa lagu siin wax baa lagu siin ama Contract qandaraas la ama jeeda.
contract ama ma aragtay ruux baa shaqo la qori lacag ma aragtay rajaa la gelinaya qofka executive-ka wuxuu leeyahay bal rajadan inay miro dhasho bal waxoogaa is ilaali oo adoo meelaha dowladda wax la yaa lagu maqlin si uu aamusan yaho baa la siinayaa eh, maxaa laga yidhahdee qandaraasta waxaa la siinayaa contract letter eh, do- document blow yaa maarata project blow baa samayn haddana wuxuu sugi projectki inuu asaga bilaabo hadduu projectki bilaabo wuxuu sugayaa inuu lacagti helo haddana shanti baaba ku dhamaataba ninkii shanti ayaaba ku dhamaatay si uu leeyahay eh, waa sida dhurwaagii ninkii daba socday ninka iska xaragoonaya gacantiisa warfinaya Aha.
iyo dhurwaagana wuxuu leeyahy gacantaa goormay gu'i doontaa oo qaadan doontaa ninkana waaba iska nin iska laafiyoonayo waaye marka dad fara badan marka oo- ma- marka ma lasdhihi kara cabdulaahi kabe een, wax baa la- intii looga ballanqaaday asagana looga baxay oo hadda marka wuxuu u arkaa marka isbedel hadda in la keeni karo kollaba dadka waa waa dadka waa shaahid shaahid bay ka yihiin dharlada nin walbana soodkiisa waa la maqlayay Ee, bulshada aan ku wada noolnahay nin walba way ka warhayaan laakiin eh, aniga hadda isma ammaanayo laakiin dadkii u hor hadle budget share ah ama golaha ama qoyska uu ka imaada gabanaha ka imaadaan aha laakiin durbo ka hadlo yidhi waxan waa qalad shantii sanana waxaan u malaynayaa ama waktigayga ee wixii qaldan waan ka hadlaya baarlamaanka haddaa hansad ka aada waad ka helaysa hadday dood tahay iyo hadday idaacad tahay iyo hadday xafiis tahay Ee, mar marka qaar waxay dhacdaa gabanaha inaan heli wayno oo annaga aan message u dirno ama waraaq u dirno ama cod u duubno sidaas warkeena aan ku geedsiino bulshada marka waxaan leeyahay ee, waxay arrinta asaaskeeda u hore oo aan u gogol dhigaya dadka la soo dooranayo waa inuu noqdaa dad muhiime ama qadiyad leh ama ma aragtay waxay loo soo doorta garanayo waa tahay een, cabdulaahi kabe een, bal ka waran wada shaqaynta u dhexaysa m c iyada iyo dadka shacabka
Eh, eh, sida runtii hadalkana waan wax yar aan ka Qaatay.
qaado cabdulaahi arrintii Eh.
hore horta aad dheheysa haddii sidii ratiin la sameyn waayo maxaa shaqadiina ay tahay mid adaa sheegta horta waaba impeachment mid kale waxaa jira budgetkan haddii oo codkii la qaadayo uu badiyo kuwan diidan budgetkii wuxuu ku shaqeynaya wax la dhahay vote on account ilii waxa ay me- ay sheegeen golayaasha gobolka laga soo doortay la la kaamil yeelo votig waxaa loo ogolyaha boqolkiiba kontona loo ogolyaha inay isticmaalaan boqolkiiba konton marka waxay noqona un mishaara marka lacagta developmentkii waa la hayn karaa oo waxaa ku hayn karaa control of budget kadib markii wixii isku haysateen aad xalisiin waa waa kuu qabsoomi karaa waxaad rabtay Mhm.
laakiin waxay dhici kartaa aan kuu sheegay budgetkii markii la marinayo Mhm.
ee, kuwa raja ku nool la dhaha jirtaa kuwa marka ayagana wax kaash qaadanayeen oo iska laaloosh yar Mhm.
waa liska sahay rag Mhm.
hadii lisma fashili karo oo waxaa lisdhihi meel siyaasada laskugu fadhiyaay lisma fashili karo Ehe.
marka laakiin sharciga waa sharci maaragtay aad u jiro oo maaragtay emsiyaasha xoog u yeelayo Mhm.
sifooy wax ku ilaaliyaan Mhm.
ay waxna ku matalaan Mhm.
dastuurna ku hagaajiyaan maxaase la dastuurku hadduu markuu ku ogolyo inaad wax diidi karto haddiiba ada israacdo ee, dan baa kuu qabsoomi marka israacistii baa dhib ka taagan siduu kaba- uu kuu sheegay kabe Mhm.
dadkii qaarkood oo waxba ma aqaanaan ee, capacitygooda iska yar kuwa qaar hataa meel waxaa jirtaaba imaanayinba Mhm.
sharciga haddii la fiiriyo budget maalinkii wax la marinaya ambaa la dooni un waxaa la arkaa saddex bilood afar bilood inay iisan arkinba maalinkaas uu imaanaya wax la marin waxan baa laga soo dhaadhicin ruuxii keena ambaana wax ka soo dhaadhicin marka ciladaasna way iska jirtaa Mhm.
marka waxyaalahaas awoodda ay ku siinaysaa Eh.
impeachmentka iyo dastuurka inaad ka hor imaato budgetka Mhm.
la marinayo aad diido Aha, cadow iyo cabdulaahi kabe macibka sinin baa ka tihin waxyaalaha ga- eh, gaarso county ka dhacayo
Ee, dhan ahaan shaqsi ahaan inka lasii fiiriyo haa laakiin guud ahaan hadiiba meeshii wixii uu wada hallaabe Aha.
magac baan waa qeyb baan kalena ayaa cabdulahi ee adalkaa waa sax maxaa yeele meesha waan joognaa Mhm.
ee, ceebta guud baan ka midnahay Aad iyo aad.
garissa county dhibaatada ka jirto Mhm.
meel aan ooga maqannahay Aha.
ma laha Aha.
laakiin haddii shaqsi ahaan la fiiriyo Mhm.
soodkeenna iyo hadalkeenna wuu muuqday ee, kollaba waxtarkeenni markaa ee, hadalkeenna wuu waxgoysmadiisa mise waxtarkiisa wuu yaraa Mhm.
marka aniga waxaan leeyahay ee, dembiga ka jira garissa county Aha.
ka mid baanahay aad aad baad mahadsan tahay marka arrintan daba socoto waxay weeyaan cabdulaahi kabe iyo cadow een, wada shaqaynta dadka shacabka iyo emsi iyada halkuu gaarsiisan yahay haddii xitaa em- lisku di'i waayo in impeachment ama xilqaqaadis emsiyada ay ku guuldaraysteen sidee shacabkii iyo emsiyada haddana wad- wadiiqo kale ama waddo kale u qaadi karaan horta sida runtii ee, waxaa jira gaab baa jira Mhm.
wada shaqaynta bulshada yani iyo- gaabad baa ula jeedaa macnaha macnaha waxaa jira Duleel ama gaabin.
duleel ama Mhm.
gaabin baa jira Mhm.
ee, wada shaqaynta bulshada iyo madaxda Ee, maxaa yeele ee, waxaa laga yaabaa dadka qaar inay waxay kaa sugayaan mase kaa filanayaan Mhm.
inaad adiga haynin marka waxay dhacaysaa qofkii wax laga sugayay wixii aan haynin inuu ka dhudhuunto bulshadii laga soo doorto oo ay dhacdo inay marmar ama wakti wakti uu asaga uu ku wajahnaado dadka uu tago mararka qaar meelaa kaga dhuumani karto ama kaga carari karto ma jiro waa dan ku saaran laakiin waxaa weeye dadkii oo idilna ee, kollaba koox ama percentage adiga xiriirka dadka waa isku mid maaha Mhm.
aad la xiriirayso way jirtaa markay baahida jirto hadday maaragtay imaato geerida hadday imaato maxaa la yidhaahdaa baahida maaragtay sidii waxyaalaha daruuriga ah ee, dadkana sidiisaba xiriirka Mhm.
waxyaalo fara badan baa lagula xiriir karaa laakiin haddaa aad sii dhegeysato isgaarsiinta ama socodka mudanayaasha lasoo doorta ama national government ha noqdaano ama m c ha noqdaano ama senadka ha noqdaano sida dadka la filayo waa arin eh, si ahaan hadda aniga naftii haddaan eego aan ka wada gaabinay oo maarata xiriirkaas Mhm.
boqolkiiba boqol maaha laakiin eh, meeshii ka jirto baahi waan tagnaa eh, baarlamaankaasaan ku matelnaa dadkii wadahadalka ninkii telefoonka soo raro telefoonkan wuxuu noqday arrin aada cajiib u ah aad iyo aad Ee, sida runtii waana arrin u baahan naftiina ina aad aad ka dhalisaan programya aad iyo aad cayri telefoonkii nin walba kama qaadi kartid ninkaad ka qaadana waxaa waaye hadda telefoonka sidan meeshan aan ku jirno wuu dansan yahay laakiin ninka hadda ku waayo message baa haddigaan fur waxaa laga yaaba message in lasoo dhigo oo laleeyahay ee, ama caay eh ama xumaan eh Aha.
uu qofka leeyahay telefoonka iga dansatay Aha.
telefoonka iga qaadi waysay dadkii dadkii- maxaa keenaya marka ilan waxaa keenaya qofka eh, in aad telefoon aad ka qaban wayso mise wixii aad rabay qofbaa kusoo doortay ilan hadal macaana qofku aad gaarsiin kartaa yani cabdullaahi kabe ilan dad baa kusoo doortay laakiin haddaad leedahay anigaa liisoo wicin farriin ayaa liisoo qorin waxna ayaa lii weydanin shanta sano markay dhamaato aan isku soo laaban ma ula jeedaa ma, marka ma, ma arrintaa ninkii fikraddaa qabo nin ujeedo inuu wax matalo ma aha haye telefoonka waad qabanaysaa waana la hadlaysaa dadkana qoraal ninkii qori karana wuu kuusoo jawaabi waana u Aha.
jawaabaysaa laakiin waxaa waaye boqolkiiba boqol telefoonka waqti baa masaajid ku jirta waqti baa baarlamaanka ku jirta Adiya.
waqti baa telefoonka ku hadlaysaa qof kale qadka soo galay Aha.
hadda sidan oo kale shaqaan ku jirnaa soo aad ma aad iyo aad marka meeqaa qofaa soo diri marka karta waxaa le dadka dhan ma wada qancin kari ma wada qancin karti dadkooda haye kumana qan dadka waxay raadinayaan badigana waa dhaqaala aad iyo aad arrimahaasoo iyada nafteeda aan suuragal ahayn inaad oofiso aad iyo marka aad waxaan leeyahay xag iyo xaggaba waa waa iska jira ciladooyin aad iyo aad Eh, laakiin xiriirka dadaalka ee nin walba uu asaga Mhm.
uu ku kasbanayo dadkiisa eh, waa arrin oo sax eh oona lawada xiriiro hadda magaalada gaaris aan badiga ay degan yihiin mudanayaasha maalin la imaada maalin walba magaalada ninka dadka tuuriyaha ka imaadeen habeen iyo dharaar ciddeenaa la imaadaa baarlamaankaa la imaadaa waana wada hadalna marka laakiin haddii had dadka la weydiyo dad badanoo sheegani karo wuu jira marka aniga waxaan arkayaa inay tahay arrin laakiin iyo doodka yusufow xayran ku dari xiriirka xiriirka uu wanaagsan yahay mana sidii la rabina ma aha horta dadkii naftooda waxaa la rabaa inay garanayaan horta shaqadaada waxay too markaasay waa wada xiriiri kartiin waana kuu sheegay hadda meeshan makweyne la dhaho yaa aada loo ammaana oo miitaal laga soo qaataa waxaa ka dhisan committee aan kuu sheegay wardka ama village kastaba oo matalayso qof kastaba marka haddiid ogtoo dadkii inay maamul saa u dhisan inaad chairmankii la soo hadasho komitiyadaas aad dhihi kartaa warkayga waa saan iyo saan iyo saan dadka usii sheeg laakiin hadday noqoto inayba waxaa dhisneen nidaamka haddiid isku da-dano inaad dhisto laguleeyaho olajeedaway hebelu hebelu meeshaa geystay hebelu saan yeelaayo ooba wanaaggii laga fiirinayin iyadana xumaan iyo dacayd kale maarad ayay dadka ka dhaliyaana waxaa kaloo jirtaa dadka bulshada waa kala nooc adigii oo maanta shaqo ka imaatay oo seexate iyo mid kale iska mirqaami raba sideed saac telefoon kuu soo diray adoo jiifto oo aminkaasuu raba in telefoon laga qabto waad soo kici qisada igu dhaceena jirtaa oo miskoola habeenka ugu soo toosa laakiin Salaadii- coddo xitaa haqayla laakiin xaq buu kuu leeyahay may waan ogaade waan kuu sheegay dhegeyso adi waad seexatay ma diidani aad iyo aad salaada igaad soo kacday aad dhahday ku celi Kaa- Asa- asagana hurdaya.
asagana hurdaya ma arkaysa Aye.
marka markuu soo tooso haddana hadduu ku waayo Ah.
marka wuxuu suuq kuu gelini ninka telefoon maba qabanayo aad iyo aad ma maqli Mhm.
kuwa waxaa iska jira asagana meel baad la hadli dad baad wax u sheegi aad iyo aad Ee, fadhigaa lagu jiray codkaada la dhegeysanaya loudspeaker saarantaa lagu dhe waa lagula hadlay soo maa Mhm.
kadib markii meesha laga soo dareero nin kasta oo meeshaa jooga haddana wuxuu rabo inuu gaar ahaan Mhm.
ayuu ku wareesto aad iyo aad soomaali waa waad iska garan kulley dhaqankeeda aad iyo aad marka waxyaalaha iska jiraan maa in hadda dhib sii weyn oo laga bunbuuniyo oo la dhihi meeshii ninkii uu ka maqan yahay Aha.
ama ma joogo ama xiriir ma jiro Aha.
ma jirto wixii dhacona waa noola soo sheegaa aad iyo aad wixii rabnana inaan geynona waan sheegnaa Mhm.
marka xiriirka waa saa laakiin nin kastaba soomaali waa iska garanay maamulka maaragtay ma dhisno Mhm.
haddii madrasooyinkii iyo culimmadii ay structure Mhm.
leeyihiin ee, duquudii ay structure leeyihiin Aha.
hooyooyinka structure leeyihiin youthkina structure ay leeyihiin professionalka structure ay leeyihiin Aha.
arrimo wanaagsan oo maaragtay ee, xiriir fiican Aad- waa yeelan karna aad iyo aad laakiin waxay baa reebaadiye iska ee bulshad Aha.
nin waxaa arki anaga hadda ca- dhulka anaga carqalad waxaa iska jirtay nabadgelyo la-aan Aha.
nin baa kimaadha la-aan iska soconi Mhm.
askaraa ku dhegi waa lagu soo wici waxaa lagu dhihi magaciisa yaag Mhm.
magacaad u garanaynaa neese ama la arka inaad u sheegto Mhm.
soomaalidaa iska garan waxaa lagu dhihi adeerkiisu kibandho ku gooste Mhm.
meeshii dembi baaba ka dhici Aad iyo aad.
marka waxaas istaragja la-aankaas dhibkaasaa naga haystaa oo anagan reebaadiyanimaan ahaan iskaga shaqaysan Haa.
laakiin dadka xitaa haddii raabadiin waa xog waa la gaarsiin karaa farina waa la gaarsiin karaa sax Insha Allah.
Een, eh, intaana cabdulaahi kaba u imaanin arrimaha biyaan usoo socnaa waxa waxa uu qaban la-adiin arrimahaas usoo socdaa Een, waxyar een, nin baa xaraare haysaa dhahday oo eh, dabcan oo aad ma xaraare u hayso tubaaka baa qabatay ninkii meel buu kusoo dhicay ninkii faatixu wax buu akhriyaa dhahday maxaad halkaas meel baa ka dhahday maxaad ula jeeday dadkan maxaad ugu sifeyn kartaa u macnayn kartaa
maya waxaan un ka waday un ninka nadiif ahaa aan taageersanahay Mm, eh, taageero markii laga soo tagay laakiin si guud markaad fiiriso marka waxaan waxaan dhahee kolley ninka xeraara xeraaradii haas waxaa weye kursi buu raadinayaa Ahay, marka sheekada bal adigoo soo bilaabayso adoo raalli cad haa cado.
sheekada Mhm.
Ah, marka sheekada waxay ahayd Aha.
nin oo aan sheegay adi waxay ahayd nin tubaako aad u cun jiray aad iyo aad yaa safar soo gashay Aye.
marka wuu lugeeyey Aad iyo aad.
bahasha tubaakadana markay ku qabato Aha.
waxaa la dhahay ma la socon karo hata Aad- Xaraar- xaraaraa leedahay marka.
haa Aad iyo aad.
meel buu ka dhacay marka Mhm.
marka duqi uu ka dhacay martidii yaa lasoo dhiiba wuxuu dhahay nin ahow tubaaka idil haysaa Aha.
bahashaas ay igu darana bahashaas horta ii geli aad iyo aad tubaakada u raadiyay u geliyey markaasaa dhidid ka imaaday markaasuu dhahay ducadan tu ku dhaafi ma ahee aad iyo aad keenaan kuu tufa taxliil aad iyo aad marka qisadaa laisku xiriirinaya ninka uu tufaya taxriisha Ah.
islaantana may dhaleynin Sax.
digaag dhaldhaleyninna gurigay joogtay marka Aye.
ninkiina wuxuu iska aaminsanaa dadka Marka- baadiye marka islaanta ma dhalayso digaagtana ma dhalayso Haa.
marka digaag diiq ma joogo biyaha wuu joogaa laakiin ayadana waa un iska maaragtay tii rabi un Ah.
aye marka ninkii wuxuu aaminsan yahay nin tubaaka cunayna inay waxba laga aqbalaynin Aye.
dadkii hore waaye Aye.
kanna kuley xeraarada eede Mhm.
si dhabe buu alla u barya aad iyo aad marka ninkiina wuxuu dhahay kanay tubaakad kusoo tufay taxriisi Aha.
islaanta iska siinine Aha.
biyo baadiyana waa loo baahan yahay aad iyo aad qawaalka doorayda biyo kacabi iskaga shub Ugu shub.
uu ku shubay Aad iyo aad.
saddex beri kadibna digaagta oo kuma dhaldhali Wuu arkay.
wuu arkay Aye.
kaasuu dhahay kii owliyabuu ahay ducadiisaa la aqbal jiray raadi inaa raadiya aa haye siduu ku raadiyey meeshuu ugu tagay haye ninkaad wuxuu dhacna nin iska maaragtay cama e oo caama e oo waxba garanaynin Aad iyo aad.
dad qoraan saari karin marka maalinkaa kulle ilaahay wuxuu iga aqbalay xaraaradii tobaakada ihaase waaye ninta waaqa xaraaradiis haaso Aha.
meeshan kusug uu dhe aad iyo aad marka kadib Aha.
arrintaa marka waxaan ola soo qaatay nadiif maanta wax buu raadinaya xereere xereere kuuraa ku dhegani marka adiga siyaasad ahaana marka ula jeedo dhan kalea marka ay kula aaday haa sax marka waa iska matala aad aad waa sheeka marka een, qof waliba eh, aad uga hadlaya marka arrintan hadda eh, sheekadaas waxaan usoo qaatay su-aal ah maxay mar waliba shan sano markay soo dhawaato m c da ee u dhaliilaan gavanaha shan sano markay soo dhawaata marka shanta dhammaato doorasho ay soo dhawaato maxaa loo dhaliilaa marka kolley idinkan baa u aragteenaa u maleeya maya meel waliba ka dhacdaa een, meel waliba ka- waa laga dareemi karaa Maya.
Een, xitaa gobolka qoybar wajeer haday tahay mandheer haday tahay dhaliilo fara badan baa soo baxay ga- een, MC'yada ay soo saarayaan oo leeyihin wax ma la qabanin shantina way dhama- way dhamaatay waxaa doorasho loo sii- loo sii socdaa Mhm.
horta mid waxaa way dadka u arkayin ma ogi annaga mar hore aan xarbi bilaabnay laba sano ka hore Eh, markii la fiiriyana wajeer oo kale hadda marbaaba impeachment ku sameeyeen oo governor ay shaqo ka qaadeen marka dadkan waa iskaga malaynaya ma ogi xarbida qaabqaab ay u kala bilaabataa horta sanadkii u hore markii laisku imaado dad isku cusub waa intii la isbaranayo ama dastuurka la baranayo ama dastuurka la aad i- aad iyo aad dad isku cusub markuu isku imaado qodna qof Mhm.
horta inta isbaranaysiin iyo nidaamkii shaqadaada aad baranayso Mhm.
s- ama training hataa intaad aadayso Mhm.
sanad bay kugu qaadan Mhm.
sanadka labaadna Mhm.
wax baad ka filanaya dadkaa iska aaminsanba waxaa lagu dhihi niyahow mucaaradnimaha nagu bilaabin dowladda dhisan iska taageer aad iyo aad oo waxaa lagu leeyahay haqaylinin Aha, ha buuqin.
ah, ha buuqin Aha.
ee, wax adaan wax kugu weynhaynaa Aha.
sidan way Aha.
kan waxna lagugu bilaaba Haye.
marka marka nin- xudxudashadu waa masal markaa soo gasho waa lagu xudxudanaya haa marka xudxudashadaasa iyadana la arkaa dad qaarkooda inay la tagto aad iyo aad dad qaarna inay kasoo baraarugaan saddex sano gudaheed marka saddex sano markay dhammaato Ah.
yaa qofkii marka andhalay qofkii soo baraarugaya Ah, marka sida waxaa cabdulahi ka- kabe waxaa kaloo jirta cabdulahi kabe mar hore uu baraarugay dad baa jirta dad baa jirta hataa weli baraarugine dad baa hadda weli wadaaba eh marka horta ni arrimo noocaasa iska jiraan Aad iyo aad.
marka dadkii aa kuu arka ma ogiye Mm.
inaad markaas qaylin haaso Mhm.
laakiin mar hore aan oloola bilaabna anaga Aha.
wajeeroo kale k- gabanaha shaqa laga qaado waad ogeed Mhm.
mandheera kolley nin kastaba asaa garani kaba meeshay ka hayaane Mhm.
wax qayle iyo kama mamaqlinba wax heshiisin baa ka jira maaniley wax qaylinayna mana arkin Aad iyo aad, ehe.
isaga wuxuuna ku fiican yahay Ehe.
waa nin toban sana loo xiriiriyey oo maamulkii hore Sax sii iyo watay.
deyntiisii iyo wixiisii kala ogaay Ehe.
oo xasiloon baa ka jirtaa aad iyo aad marka dadkanay shaqadii hore oo countidii deyntii hore intay Mhm.
dhaxleen haddana wax ka bixin waayeen Mhm.
ayagana deen kale sii geliyeen Mhm.
mashquul noocaasa qaylida maaragta keenaya badiga oo wajeer iyo gaaris oo kale hadda Aad iyo aad.
wajeer weliban aad ay noo sii dhaanta iyadana maxaa siyaala waxay bay qabeenba world development fund oo shan iyo labaatan milyan oo ward kastaba lagu maamulay oo wixii baahi ka jirto uu ku qaban karayay Mhm.
ninka m c ga aad iyo aad marka waxbaha nagu dacayadeeyana inaan saddex shan sano soo baraarugnay Aha.
mar horeaan baraarugnay Eh.
anagoo qaylinayna aragteen
Eh, baqad eh, waxaa weeye horta do- hadalka aad hadlayso wax dhimaal ma aha aad iyo aad macnaha waxaad sheegaysaa eh, waxyaalaha laga gaabiyey ama baahida bulshada ka jirto Mhm.
inta hadlaysana intaa unbay ku hadlaysa markii la yidhaahdo meesha biyola-aana ka jirta ayay dowladda ayagoo wax qaban karinay u aadanayaan in wax lagu mucaaradayo biyaha waan usoo socdaa Ehe.
Eh, markii laga hadlo wadooyinka Aha.
oo uu qofka madanaha lasoo doorto uu ka Mhm.
hadlo Mhm.
ama musuq maasuqa ka jiro meesha macnaha inuu wax la soco unbuu rabaa Mhm.
annagan bulshadan na soo dooratay inay soo keenno ay maqlaan oo ayaga aanu hadlayno ayaa waajib ah Mhm.
marka markaad hadasho ayay dowladda markaa jirto u arkayaan Mhm.
eh, war wax baabaan afka ku hayaaye maxaad iigu hor qaylinaysaa Mhm.
un way maarata ayagana ka xun yihiin Mhm.
marka waxaan leeyahay eh, eh, ma aha doorashada markay soo dhawaato keli inay ay dood ka jirto ama gavanaha la dhaliilayo way jirtaa waxyaalo dhaliil oo fara badan oo la sheegayo dadka qaar waxay u hadlayaan eh, ninkaasay bay soo dooraneen marka hore haddana nin kalo ama beeshooda ama fikrad ahaan ay u arkayaan inuu ka fiican ninkan yay rabaan inay meesha lagu bedelo marka doodaha ama qaylida ka jirto ama wadahadalka maaragtay aad maqlaysaan waxaa weeye waxyaalo maaragta u salaysan ee waxyaalaha mooye ma aha wax ruux iska maagaysa aad baad umahadsan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta dhanka biyahan usoo socdeen cabdullahi iyo cabdullahi kabe iyo cadow ee dhegeystayaal bal waa waxa uga qabanlaadiin weliba kormeerka la sheegaya xisaabtanka halkuu gaabadka ka jiro bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta barnaamijka waxaa daadiina anigu ah yuusuf bakat waxaa sidoo kale marti iyo ah i ah Cabd- waa cadow cumar saciid iyo sidoo kale cabdullaahi cumar aadan cabdullaahi kabe ku magac dheer waxayna markaasi kasoo kala jeedaan dhanka xaluuqo iyo sidoo kale burra oo markaasi wakiila ay ka yihiin waxayna ku matalaan countiga gaarisa imsiyada dhegeystayaal sidaa maqlayseen dhahal dhegeysta qadka telefoonka siinaya qadka telefoonkaad ku jirta waan ku salaamaya soo dhowo walaal waan ka xumaa qadtuu ku reega dhegeystayaal xigaha kalaan siinaya star f m hallow
الو بكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga محمود داير دغني maxamuud daahir dhaqane haye
الحمد لله إلهي ما هذا مدن يالك ميج فدان مدن عضوي مدن عبد الله هرتو وان سلام يا waa hal een, hal daqiiqo oo keliya maxamuud daahir soo koob
ها هل دقيقة مية hal daqiiqo keliya aan ku siinaya haye هل دقيقة هدي واحد بلا وحاوي مدن يالك هرتو وان سلام Mhm, waa ku maqlaya waa kaa qaaday waa markii koowaad oo mudana ee, laga soo doortay gaarita countu imaado anaad intaan ra- idaacad aada u dhegeysta aad iyo aad oon maqalno oo barata dhibkii iyo wixii jiro ka hadlaayo anaa kuu qiraya haye marka wax badan laakiin mudana caddo oo kale asoo qaylinaya oo ka hadlaayo wax badan waan aragnay Mhm.
ama dawladda dhaylaay su-aasha marka marka waxaa marka yaa su-aasha marka su-aasha ilan adiga xitaa masalaan aad kasoo jeedo wuu ku matalaa cadoob eh, ninka burraa kasoo jeedana wuu ku matalaa cabdullaahi labada way ku matalaan way masalan maxaa weye su-aasha waxaa weye waktiga maanta waxaa lasoo maray wakti xasaasi oo abaaro oo kul mhm biyo la-aan iyo dhib baa jirta mhm ayagoo hataa isku duuban oo ordaayin oo dadkii wax u sheegayin ama waxaana wadleeyin ma aana arkin haye marka maanta maxaa ku qasbina idaacaddi maadaan oo wax sheegaan aad baad umahadsan tahay waa su-aal muhiim ah qof cid waliba u baahan ee doonayso inay jawaabtaas ay helaan haye cadow iyo sidoo kale eh, cabdullaahi kabe
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ninkaa soo hadle Eh, marka hore wuxuu yidhi maana maqlin kadibna wuxuu yidhaahdee eh, eh, cadow oo hadlaya waan maqlnay dabcan baraha bulshada ula jeeda Macnaha laakiin- baraha bulshada.
laakiin idaacadda marka baraha bulshada meeshaa ka hadashabo ama youtube-ka meel Mhm.
walbo Mhm.
ama baarlamaankaan ka hadalnaa Mhm.
Baar- dowladda waxaan u marinay emergency fund Sah.
annaga dhaqaalihii sidii la rabay in Oo maaragta degdeg baahi ah.
degdeg ah Mhm.
yaan baarlamaanka ka marinay oo dadweynaha la rabay in loogu adeego sah dowladdii loo dhiibay loogu adeegana way way qaban waysay waana ka hadalnay waana sheegnay eh, waxyaalo fara badan oo aan ka qayb qaadanay bulshada hataa tolka dhaqaale inaa maaragtay laga aruuriyo oo dadka lagu baahi taro way dhacday marka waxaan leenahay waa run waana runtiis abaaro daran baa la soo maray baahi badanaa la soo maray wax tarka dowladdana ma jirinba waan ku baahin karaa afka wax tar dowladeed ma jirin laakiin waxaa waaye waxyaalaha aan ka hadlayno ee haddana nafteeda ee caanadaate dabadooda la qabtaa Eh, Marka hadda- hadda- sida- hadda- sida- hadda- sidaa aawadeeda Mhm.
baahidana mar walba way jirtaa dadkana waxyaalaha nagu qasbi inaan hadalno waxaa waaye shantii sano horta way dhammaanaysaa ayaga naftooda waa inay ma aragtay ay- ay noqonin dembigii shala meeshii laga qaniinay inay haddana ku noqonin waxaan arkahaynaa haddaan wax yar ku aan ku- aan ka- arrinta kasii sheego dadkii baahidaa iyo dhibkaa sheeganayo yaa yaad hadda arkaysaa gabanihii ama dowladdii wax qaban waaysa intay u tagaan haddana usoo cabitumeeyaan ayagii ee ka sheeganaya waxba noolama tarin oo caddaynayaan yaa haddana tegahayaan oo sacabatumahayaan oo reehebe lagu lagu dooran rabaa dad marka waxaa waaye dhibkaa kama korayaan ayagana aad iyo aad waktiga awgiisa nu hayo Eh, toddoba daqiiqo oo keliya noo saartay Een, een, cadow een, cumaraan aadaya dhanka haluuqo Een, cadow een, ma jiraan wax aniga aan ogeen dadka shacabkan aysan ogeen oo baarlamaanka gudihiina ka dhex jiro
oo maxay tahay wax weliba waxay tahay een, dhaqaale hadday tahay waxyaala qaar oo aan ogeen aniga aan ogeen lilan iniga halkaa ka doodaan oo waxyaala fara badan ka dhex qabataan meeshaas dadkana ay ka ooman yihiin ka baahan yihiin laakiin gudahaas ka dhex ka dhex jiro maya maxaase yeele Mhm.
Eh, meesha baarlamaanka aan ku doodayno Mhm.
wax public gallery la dhaha jirtaa Mhm.
oo dadweynaha la ogoliyo Mhm.
ilaa soddon qof uu qaaday Mhm.
marka dadkii naftooda waan kuu sheegay ka waran dadka haddii lasoo xusho oo aniga aan soo xusho oo aniga adi aan kaa socdo aan kaa socdo oo qof kale hadduu Ma- xogtii uu sii gudbinaynin ka yaa waran kusoo xulan waxaa la rabaa adi inaad eridda imaato maalinkii baarlamaanka dood ka jirto dhibeedka Aha.
waad imaanaysaa Aha.
meelaad fadhiisani waad daawanaysaa qaabka wax u dhacayo petition waad keeni kartaa waraaq adaad soo qori kartaa marka annaga naftaan waxaan ku shaqayno waa wixii dadweynaha ka imaado dareemihii dad- dadweynaha ka imaado kombaleenkii dadweynaha ka imaado dadka annaga igaad aragto oo walaalow igaan fiirino soomaali maamulkeeda Aha.
dadweynaha bulshada badi wax ka halawsan aad iyo aad.
maxaase wax xumaan hataa hadduu dhaco Mhm.
kisuumu waa aragte Mhm.
digaag yar bigibigu ku dhacaa mudaaharaad loo sameyna aad iyo aad.
waxaa la rabaa inay wax lagu soxo qaldanaa aha.
la arkaa jidkaas uu boodhaboodhaha maraya inay qalad ahayd ninkaa digaagta dhaqanaya inay qalad ahayd marka dastuur yaa sidaa lagu hagaajini isbedel baa ka dhalani laakiin annaga waxaad arki qof shaksi eh, la dilay eh, dad biyo la-aan ah oo waxay qabanayenba jirinba marka arrimahaas hadda ninkan uu sheega wuu leeyahay oo abaaraa jireen maxay wax uga qaban waaye ana waa si kuu sheegnay dhaqaala ma hayno laakiin inta agoodeydi ani kolley ajira i aatee waxoon sameeyaa jirtaa oon ta- oon taartay aad iyo aad.
Eh, wada hadalna hadalna asaa sheegaba Mhm.
ani mar arti inaan fariistay Mhm.
idaacado badan oo gaariska jiraana jirta marka dadkii meeshay u badan yihiin haddaa way- hadday kaa maqli waayeen waxaa lagu dhehey ninka wuu maqan yahay aad iyo aad.
laakiin wuba qiraba ani inaanu doodaay oo dhaliil sheegay aad iyo aad.
wuu arkay aad iyo aad.
marka saasaa jirtaa Waa mahadsan tahay. Een, cabdulahi kabe ilaa hadda maxaa heerkan soo gaarsiiyey in accountiga biyo la-aan u noqdo in haddii aad een, aad dhahday overside baan nahay oo kormeera iyo weliba xisaabtan baan sameynaa ilaa heerkan maxaa soo gaarsiiyey accountiga gaarsi weliba magaalada in ay biyo la-aan noqoto oo booyada ay dhansadaan mise waxaa jira arrimo ayna dadka shacabka ay ogeen oo dadka ganacsade ay jiraan oo arrimahan ka dambeeya mise Eh.
halkee wax iska qaban la-ayin urta ninkee ka- dadka ka jirta ninbaa ninbaa waxaa la yidhahda waa un sheeka soomaaliye Aha.
ee hal baa la soo xiray haye marka shuuhasha waxaa la yidhahda masaar baa la laqsiiyey sah
marka hashibaa waxaa la yidhahda hashan xanuunkeeda sheeg geley buun aha mhm hashi buu aad labada duco kaga wareegsado marka wuxuu yidhahda war hasha maankayga gadde Aha.
ma masaar bay laqday haye ee maxaa weeye ee, annagaa sanadkii laba sana u horreysay Mhm.
ama saddex sanaba Mhm.
bajetka baarlamaanka aan marinayn biyaha loo badinay aha gabanaha wuxuu lahaa Aha.
dhaqaalaha biyaha hala geeyo aha dhaqaalaha Mhm.
biyaha hala geeyo aha wax hadda waxtar oo hadda muuqdana aha ma aragno aha sidaan kuu sheegay arqalooyin fara badan baa naga haystay inaan ma aragta oversitekeena iyo maamulka wixii ee, waa waxaa jirta aan u dirnay statement Mhm.
aan codsanay Mhm.
ee deegaanka biyaha ma aragtay ku saabsan mhm waxaa la yaab ahayd deegaankayga mhm waxyaalaha laga qabanin aha oo baa oo ku qorneyd in laga qabtay mhm
waa arrimo la yaab ahayd Oo- marka waxaan leeyahay oo biyo dhaamin dabcan oo la oo- jeedaa oo ma aragtay xa- xaaladda ma aragtay department water inay ma aragtay bohol dayactirtay Mhm.
inay bohol hagaajisay inay waxyaalo sidan mhm marka waxaan filayaa Mhm.
ee, dhaqaalihiina waaba gelaye mhm ee, kollobo Mhm.
dhaqaalihii waa waa la meelmarinaye Mhm.
kollobo dhaqaalihii meeshii loogu talagalay muu Mhm.
maraynin aad iyo aad sidaas unbaan hadda malaynayaa Mhm.
ee, baahida ka jirto aha Le- wiigga hadda aan soo dhaafnana mhm ee, ani had ciddayda biyoolaan shubtaa mhm ee, anigan liiga mudanaha liisoo doorta mhm biyoolaan shubtaa mhm oo caadi ah oo xaqiiq ah Mhm.
oo aan ka been sheegayn ilaahay shaahid igu ah mhm marka laakiin waxaan leeyahay gaaris dhan baa biyo la wada ee, shubtaa gaari- gaarkeena hadda webiga way ka- dadka hadda- Soomaaliya hadda wayba ka dartay Aha.
hadda way ka dartay wiigga aan soo dhaafnay Mhm.
ee, baahida marka weyn- mar mar siyaasad ahaan baa ka ka dhex jirta ee, meesha.
waxaan u malaynayaa ee, waa caddayn bay ahayd Aha.
ee, waxaan u malaynaya sanataha maxamed yuusuf xaaji aha ee, ina maxamed ina cabduul aha gawaari aabihiisa oo u sadaqaynayo abaaraha markay u darnaayeen aha ayuu keenay oo biyo waraabinay aha hadday biyo la-aan hadday hadday jirin dhibaato biyo hadday jirin Aha.
ninkaas gawaari banaanka muu keeneen mhm magaalada ugu beecsha- beecsharadana inay dhibaato jirto waxaa daliil leh Mhm.
inta booyad ee biyo darahayso mhm nin walba hataa shaqaalaha dowladda mhm ee nin walba oo shilimo heli kari Mhm.
biyooluu soo gatay Mhm.
sifa uu ma aragta ooga faa'iido mhm ee biyaha jirta marka marka dadka waxaan sh- danyarta shacabka markaas ee ku nool gaarisad cid u danaynaysa u naxariisanaysa malaha marka ee sida runtii ee ee dadka naftiisa Mhm.
marmar haddaaba sii fiiriso waxaa leeyahay way Marka- ku ha- way ku habboon yihiin baad leedahay sax maxaa yeelay Eh, ha arkaan dhibaatadan walaalkaaga.
jirto Aha.
ee waxaan jirtaa haddana qabiil Mhm.
u noqday option inay ku doortaan wax marka xisaabtankii iyo kormeerkii cadow iyo cabdulaahi kabe intuu marka asaga ku biishubanaya marka ee- ee sida runtii ee waan ku sheegay baarlamaanka committee baa jirta Mhm.
annaga mudanayaal lasoo doortaanahay Mhm.
baarlamaankaasaan ka- statement ka bixinaa Aha.
baarlamaankaasaan ka hadalnaa Aha.
gabanaha waxaan u dirnaa speaker waxaan u dirnaa wasiirkan u dirnaa waraaq inuu imaado Mhm.
mar mar waxaan hadda meesha aana ka caddaynin Aha.
ee ninka speaker baarlamaanka jooga cabdulaahi kabe hadalkoo cad waxaan markaa leenahay awood ma lahan oo wax ma qaban karno oo cad walaahi kuma dhahayo awood ma qabno awood waan leenahay Aha.
sharcigaa noo ogolaaday Aha.
laakiin dhibaatada arqalada jirto Aha.
waa arqalad wax ku socon layahay wax ku socon waana muhiim Aha.
waxyar iga siiy cadow aha, hal daqiiqo oo komitidii keliya.
wata ku jira Mhm.
horta dhibkan waxaa iska lahaa dadweynaha iyo dadka shaqaalaha Aha.
Qo- qolada gabaaska oo la dhaho waa Aad iyo dhibka aad.
iska leh Aha.
hadda markayd fiiriso countiyaasha kale Mhm.
qolada malindi oo kale igaad heshto malindi mawaaskoa la dhaha Mhm.
iska dhaafa biyo eh Aha.
canshuurihii ka qaadaan kelix Aha.
yaa ilmaha agoomaha iyo duqeyda ay hataa siiyaan lacag aad iyo aad marka maamulka horta xagguu ka jiran yahay Aha.
annagana bahashan iyadoo jiran baan lasoo kulannay aad iyo aad dadweynaha waxay dhib ku qabaan Aha.
waxaad arkay nin hoteel qabo biyo 24 hours u socdaan Mhm.
toban shilin la bixinaya aad iyo aad adduun weynahana meel ay ka jirto hataa wadan kasta oo horumare Meel ka dhalan bile- lahaa.
biyo bilaash lagu cunayo Aha.
ma jirto hal daqiiqa ay marka soo- waxaa city marka Aha.
waa aragtee egaad shan boqol gelis eguu kaa go-o Aha.
waa inaad ku kordhisato Aad iyo aad.
haddii ba lagaa goyn hanyin maamulkii dadkii gabaaskoona hagaajin Aha.
hanyin dadweynihiina lilaahinimo u- isku danqisan hanyin Aha.
dadka tabarta daran Aha.
ana waa aragtay anoo kabuuqay Aha.
iskuullada brivatka waad aragtay gaarisa ay u badan yihiin Aha.
isku biyaha booyadaha si looga becshiraysanay Aha.
dad isdanqisanay oo lilaahinimo xoolahooda isku ilaashanay ma jirto ilbiriqsi ilbiriqsi cabdulaahi kabe yay dhaliilayaan dadka shacabka countiga gaarisa ma governaya dhalila mise inigayna dhalinaya mc iyada ah sida runtii anagoo idil waa nala dhaliilsan yahay
mise ayaga is dhalinaya naftooda anagoo idil waa nala dhaliilsan yahay Eh, laakiin ma aabaha cidda unbaa indhaha lagu taagayaa ninka gabanaha magaalada ka ayaa mas-uulka ka eh oo dhaqaalaha haya shaqaalaha maamulka haliyeyna asagaa canaanani karaa ama shaqada ka bedeli baa karaa qadka ugu jiraan oo aad u caraysan oo cid waliba doonaysa inay ka qayb qaataan qadka telefoonka aad ku jirtaan ku salaamaya magacaaga
magacayga aadan gote kasuga balambala soo dhawow haye aadan qute
waan ku salaam walaalo marka horeysa Is- ha, jawaabta jawaabta safa- eh, dabcan su-aasha su-aasha haye su-aasha aan qabo waxaa waaye matashiyi maxaa la ninkaa waa jeedaan haye
Eh, marka annaga anahay shicbi gaarasa waxaan eedaynaa amsayaalka maxaa ku eedaysaa
waxaan ku eedaynaa amsayaalka gaarisa iyo gafanaha ayagaa ka badan halkaa ayaga meetigin adaa soo doorta ma la socotaa
ayaga waan soo doornay laakiin waxa ayaga maryaan buu gafanaha ku dhaqaaqay adiga kii aad soo doortay muxuu kuu qabtay ma- ma- aad balaanbala
asaay baan ka wadnaaba shantan annaga balambala ahaan haye
marka xagga amsa haddii la asaay baan ka wadnaaba shantan marka has- eh, marka hore waxaa ku bilowday een, madhasho iyo ninkeed way isdhaliilaan way isdhalina kaw amsayaalka waxa ayaga maryaan buu gafanaha ayuu ku tilaabo qaadi karaa aadaad umahadsan tahay saaxib een, gabagabadaan soo gaarnay een, qowlkiina ugu dambe ee, Cad- cadow iyo sidoo kale cabdulaahi kabe
meeshan Mhm.
nin kasta oo laisku baaday maqanya ninkii balanbalaaba kuu kuu bogeyba aad iyo aad De qiso yaraan kuu sheegi lahay kama gaarno Aye.
waxaan leenahay dhibaato way jirtae Aha.
sidii ninkii oo odaygii gu- guursaday gabar yar Aha.
oona cinro qabay cinradina qarinay Aha.
maalinku arooska galayay timaha loo soo mariyay cilaan Aad iyo aad.
waa loo soo madoobeyey kadib afar beri kadib bahashi way cadaani Aha.
moogtahay xanuun buu isku riday intuu isdaduubay Eh, markaasuu war, waa dhe- la timaya cadeen rabaa.
kaar ka- kaar baa ihayaabuu dhehe markaasuu dhehe laba unbuu mid noqona inuu malakumuud noqdo aan u dhinto Aha.
iyo inay cindro noqoto markaasay dhexsa way duceysay waxay dhahday ilaahu cindro ka dhig Aye.
marka waxaan leenahay dhib buu jiraa ilaahay cindro un Ilaahay nala cindro dhigo.
ka dhigaa leedahay.
Ah.
Aad ugu soo dhahay. Kabe, haye.
Eh, eh, waad mahadsantihiin Ah.
baqad eh, me- mm, idaacaddana maanta waa kusoo dhaweyneyna Eh, dhibaato way jirtaa Aad iyo aad.
maanana diidin Aha.
annaga nafteena dembiga ka mid baa nahay Aha.
laakiin waxaan leeyahay dadweynaha eh, baaq u diraya Mhm.
Eh, waqti doorashaa la jooga Aha.
mas-uuliyaddana maanta iniga idin saaran tahay Aha.
inaad doorataan qof Aha.
waxaan baaqu dirayaa Aha.
inay electionkiihii aan soo dhaafin inay ka duunaato Aha.
oo qabiil la fiirinin qabiil Aha.
la fiirinin Aha.
dadka ay soo dooranayaanna Aha.
dad capacity qabo Aha.
nin baa iska soo qaata annaga ree hebel wiilkeennaa Aha.
taagan inay noqonin Mhm.
oo annaga aan ku dadaalno dadkaan soo dooranayno qof islaamnimada ku salaysan qof aqoontiisa ku salaysan qof ma aragtay muqaadaraad aan cunaynin Aha.
qof baarlamaanka ka maqnayn Aha.
qof ma aragtay runsheeg eh qof ma aragtay lilaahinimadii iyo islaamnimadii aad ku salayn karto inuu noqdo waxaa yeele eh, si inta aan sheegayaba Mhm.
cadda wuxuu ku sheegay baarlamaanka inay dadka qaar hataa ay imaanin Sax.
oo maalinta un loo yeero ee ba- ee maarata wax saa loo marinayo ay imaanayaan Aad ugu mahadsan marka tahay.
nin hadduu la soo doorto meeshan imaanaynin Aha.
macnaha waxaan leenahay waa meesha wuu ka maqan yahay aad baad umahadsan marka waxaan baaq u dirayaa dadweynaha dhammaan Aha.
iyo deegaanka ani liiga soo doortay ee, waan salaamayaa waxyaala aan ka qabanaa jira hayada samafal eh, oo wax nagala qabteen baa jira aad baad umahadsan tahay marka arrimahaasaan waxaan leenahay heeyaha samafalkana gacanhaas na siiyaan ee maarata bulshada maarata ha u adeegaan sidii aad loogu baad baahanya umahadsantaha shukran Een, aad u mahadsan yahay waa dhegeysale cadow cumar siciid oo haluuqa laga soo doortay dhegeysale m c iyo sidoo kale cabdulaahi cumar aadan cabdulaahi kabe ayay kala ahayeen dhegeysale ubsaaka barnaamijka martina ugu hayeen xaaladaha markaasi aan ka wareysan countiga dhibaatada markaasi ka taagan iyo culeysyada faraha badan ayagana markaasi ay wakiilada iyo sidoo kale qayb- qaybta xisaabtanka iyo sidoo kale kormeerayaasha countiga ay ku jiraan aad u mahadsan yihiin dhegeystayaal dhegeystayaal mahadsanediin gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halkee culeyska faraha badan uu ka taagan yahay countiga gaarisa saawka diirada markaas aan ku saarayna kaga hadlayna iyadoo markaasi marto inoo hayeen cadaw cumar saciid iyo sidoo kale cabdulaahi cumar aadan cabdulaahi kabe bura iyo xaluuq oo markaasi kasoo kala jeedan dhegeystayaal waxaana markaasi ku gorfaynaya xaaladda markaasi halkay ka cakirantahay halkay markaasi ay weysada iska qaban la adahay dhegeystayaal iyadoo markaasi dhibaato iyo xooga xooga fara badan laga soo dareemayo ama laga soo sheegaya countiga waxaana markaasi la garagaranaya yaa dhaliil loo jeedinayaa ma dadkii lasoo doorta mise dadkii bulshadii markaasi halkaasi ku dhaqmneed dhegeystayaal sida markaasi aad ku maqlayseen xitaa ay sheegeen markaasi in awood markaasi sax- ee halka keli ay ku- ay leeyihiin saddex shay waana tan koowaade markaasi kormeere waxa- kormeer oo overside waxaa loo yaqaana dhegeystayaal m c a-ga uu markaasi ku qaban karo xilkiisa ama shaqadiisa dhegeystayaal laakiin taasi haddii markaasi kaabad ka imaadana halkee xal kale markaasi loogu raadin karaa sidoo maxkamadaha oo kale iyo weliba in markaasi mooshin ama qofka xildhibaanka ama si oo raalli ahad waa in gafana markaasi xilka laga qaado arrimahaasi ayaa markaasi dra- barnaamijka dhegeystayaal ku gorfayna kaga hadlaynay iyo weliba mowqifka iyo waajibka iyo weliba xilka markaasi uu yahay m c a-ga uu ka hayo countiga inuu markaasi garanayo ama inuusan garanaynin muxuuna ka fahansan yahay dhanka sharciga dhegeystayaal iminka waa inaga baxeen dhegeystayaal waxaan rabnay inaan markaasi barnaamijka ay nila- nala sii joogaan laakiin waqtiga ugiis ayaa markaasi noo saamix waaya laakiin iminkan balke sidee xal loogu heli karaa nidaamkan iyo weliba sidii markaasi loo heli lahaa hogaan aad u wanaagsan intaa mascab dhegeystayaal aan ku wareejina markana marka hore aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta shirkadda isgaarsiinta ee airtel ayaa markaas iminkan waxaa markaasi ay fududanaysaa oo markaasi la leeyahay dhegeystayaal waxaa markaasi safaricom waa raalli ahada war farxad leh airtel imanka ku keentay adeega xawliga dheer airtel haatan waxay sii xoojisay adeega fooji oo aad markaasi ka helaysa sawlada kala duwan ee dalka adeega fooji wuxuu markaasi ku siinaya adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan aad uga isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka instagram-ka telegramka facebooka waxaasoo dhan maaha mid markaasi kaaga mise kaa istaagayo haddaad marka waa si- wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo ma baahan mid markaas culaysa dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee telteg laanta kugu dhowa ee telsoona qabso ee tele four g xusuusna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada ama airtel si markaasi ehladaada qaraabadaada tolkaada markaasi aad la hadasho la kaftanto oo la qasasho waqti fara badan aad wada qaadataan internetka ee tele four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaale aad u tiro badan sida markaas inaad daawato xirfad ah aad ka barato qeybta markaasi cilaan- cilaan- cilaansaarka iyo sidoo kale dhanka dhegeystayaal wax karinta oo markaas laga yaaba xitaa inaad markaas ku takhasusay sida youtube-ka wax uga baranayso wax looga kariyo markii dambena laga yaaba inad xitaa maqaaxi aad iska furato oo halkaasi dadkaada ehladaada iyo weliba macaamiil iyo lacag halkaas aad ka samayso waa adiga nasiibka ay kartidaada gabar haddaad imaqlayso dhegeystaena soo wac oo noo sheeg waxaa markaas aad kaga faiisa adeega ayaa telefoji waxaad fursad markaas u heli kartaa inaad guulaysato noqoto bal haddabana la wadaag sida uu yahay adeega markaas ee telefoji dhegeysta goor- goormaad si wanaagsan oo uga faaidaysanaysaa adeega foji oo waa markaad leedahay telefoon casri maanta ku soo qabso ama soo iibso telefoonka casriga smartphoneka qadka telefoonka ee telefoji si markaas ehladaada qaraabada tolkaada iyo weliba dunidan casriyowday aad ula jahan qaado dhegeystayaal maantaba fursad ayay haysataa dhegeystayaal baa dib aan ugu soo noqono dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber toddoba heb- waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal barqa wanaagsan dhammaantiin meel walbaa naga dhegeysanaysaan
mara qalumida yuusuf anaga iyo dhegeystayaashaba Een, adiga Adiga ayaa weli jeedaan filaya, koley war dabcan hadda qoraysa.
saakan ku salaam adiga dhegeystayaal hadda waxaa jira ayaga gadaal nooga soo biiray oo hadda idaacadda la soo qabsay Ima marka salaam.
waxaa le Gormay salaam, daqiiqad weliba muscaba waxaa le daqiiqad weliba dhegeystayaal idaacadda Ayaa ku hal soo qof ayaa xirmaya.
kugu soo xirmi hal qof Shan- ka badan dabcan dabcan intaasu qofaa kugu soo xirmaya markaad hadashabo hadalka dhexda u socda hal qofaa kugu soo xirmi Si inta u wanaagsan.
socdana toban qofaa kugu soo xirmayaan hadda waxaa laga yaabaa hadalka hadda hadlay dhexda intuu socdo Haye.
in laba inta labaatan qof inay ugu soo biireen Waa gartay.
marka ma kala garan kadib laakiin dadkaasaa leeyahay barqa wanaagsan Aniga waa Ayagana- miya?
ay laakiin saaka maanta dhan baan isla joogna agteeda agamarayso oo kolnoo dhala cadaynayso ma garan maanta waxaa kaa farxinaya saaxib cadaalad darro waa yuusuf Ah, Axmed.
bas soo- barqa wanaagsan baan kuleeyahay cadaalad darrada waan ka baxaya Waa la soo Beryahan- beryahan mar- mar- mar walba aan la- waxaa lii dhahayaa Eh.
war ninka cadaalad darro wadaa warniyo cadaalad darrada shalay lagu sheegaya ilaa ay maanta way ku daba socdaa hadda yuusuf waa ka gudbaya marka cadaalad darrada qodbal qaadka telefoona masacab aan siino hagaag
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat soo dhow saaxiib
walaal waxaan jumaacad cabdiyo joogo gobolka siday haya xaaji aad baan kusoo dhaweynaynaa barnaamijka soo dhegeysata soo maa
waa la socdaa labada m c a inay meel noo fadhiyaan waa la socdaa ma garat waa garta
Eh, walaal horta dowlada gaarisa hadda ay caqabad saaran tahay kawtiyaalka ilaalana saas waa ma garat si la mid ah waqooyi bari wajeer iyo mandheera
haa haya
waa saaxiibaalka iyo kondrisin mhm
walaal horta hadda meesha ay soo fadhiisteen wax qabad maaha maxaa yeelay doorashada afar bilood waa ka dhiman haa
m c a na sidiisaba maqaarsaar waa haya
wax lagu eedaa mala walaal waa un lagu danaystaa mago waxay yihiinba ma laha yaa ku danaystaa
gaafana iyo waxay ka sarreeya waa garta ninka dhaliil ilaa nimankaas ni adeega waa waa nimanka maaragtay daawadii waxaan dhiibay isbitaalada yareed oo dhiibayaalka kale waa gaan f c n ninka dhaliil ilaa yaab iska jooga qabaa ninkaas maqaarsaar oo wax lagu eedo mala waa garta marka shaqadooda waxay tahay laakiin in barasabka ay la xisaabtamaan oo lacagihii meelaha ay galaan iyo wax walba ay la socdaan
walaal walba meeshiiba hadii sel mishaarkiina usoo dhaxan jiray bisi waa ugu socotaa dadka kaloo minaadenkana kabal fikiri maayin gaa walaal waxqabada baa lagu eedi lahay nimankaas taas waa waa ku salaam aad baa mahadsan tahay dhegeystaha kale si star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalo waa duqaa oo jooga hadda magaalada siyalow waxaan kusoo dhaweynaynaa
walaalow markaad idaacadda ka hadlaysaan waxaad tidhaahdaa amboyala nagala dhagaystaa baad tidhaahdaa aha
aniga waxaan ahay dadweynaha soomaaliyeed oo ku nool mooyale waa garta ilaa shan sano miya oo kale ama toddoba sano idaacaddiina waa way naga guurtay
Eh, mooyaal ayaa joogtaa
haa reer mooyalaan ahay hadda siyalow baan joogaa mooyaale dabcan idaacad kalea ka jirta ee star f m ah annaga soomaali baa nahay star f m oo oo ka jirta annaga ma maqlin waa idaacadaha afboor waa tahay aad buu mahadsan yahay mowjaddan usoo ogaan doona dabcan mowjadda waa siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo mooyaale siddeetan toddoba dhibic toddobo mooyaale 87.7 iyo marsaabit dhegeystaha kale si star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa salaad abdiraxmaan oo gaaras ka soo wacaaye haye salaad
waan ku salaamay marka u horeysa si la mid ah waanu ka aqaanay
ini oo haddaan u guda galo horta meeshaan noo istaan waxaan lagu hayaa eed aan weliga dhammaanaynin baa dhifku hahaaya waa garta
kii la doortay iyo kii wax la doortayba dhammaantood waxay eed ahona isu aad- maahane wax kale isu hayaan ma jirto
maba jirto maxaa hal oo eed se looga baxayaa
eedan haddii waxaa looga baxayaa waxaa waye sidii marka hore wax lagu doortaaba eed mid looga baxaya ahaanba waa garta
ayl qofka markii horeba yani haddii cadaaladiisa iyo waxqabadkiisa iyo maaragtay iyo uun keliya wax lagu dooranayo waxaa waaye waa iska arrintaas waxaa marka horeba ninka qab- waxqabadkiisa la arka haddana markaad doorateen wax buu qaban lahaa mog nin laakiin marka horeba uun qabyaalad iyo waxyaaba un aad ku dooratay haddana waxaa waaye marka waxaa waaye tii unbu maaragtay tii unbu isagana dabada haya oo kaali waxqababa kumaba sii jirtaba waa garta
marka waxaad moodaa horta dadka maaragtay madaxda eh, inay waxaad moodaa sidii ayagoo dib dambaba dadkiiba rajo ka qabeen camal inay u dhaqmayaan baad moodaa marka nimanka hadda m c a oo hadda meesha ka hadlayaan ayaga lafsintooda waxay ka hadli lahaayeen horta waqtiga ay hadli lahaayeen lama joogo waa garta
waxaad moodaa marka hore dad oo dantooda ilaalsanayo oo maaragtay eh, ayaga naftikooda booga dhowranayo oo maaragtay uun yacni een iska ahaayeen dad oo eh, danahooda un iska ilaalsanayo oo maaragtay eh, qaylidiid iska aha say sheegayaanba haye
hadda waktigan oo waktiga dhamaaday hadday hadlaan hadda kulley waxay dad usta kordhinayso maba jirto sax
soomaalidana waxaad moodaa godkii shalay laga qaniinay oo haddana inay gacanta gelinayaan oo haddana iyaga le cabaadayaan liha godkana liga qanin haddana mar kale ay gacanta ku celcelinayaan sax
marka soomaalida siday cudurkan uga baxayso horta waxa waaye lama fahmayo haye
marka de annaga waxaan leenahay horta wax cadaalad oo qof cadaalad oo ilaahay ka cabsanaya marka hore dadka intay fiiriyaan ayagoon qabiil ku xirinaynin inay ku xushaan dadkan m c da oo maaragtay martaqaan dadku wuu sii kala hoqoosiyaa ee dadka waxaa weye qada badanaba waxa hadda maaragtay dadku u dhowaa m c da sax
nimankan kale dadka waa ka yara fog yihiin bulshada markii la fiiriyo ha
marka nimanka ayaa dadka baahidooda inay maaragtay si hoos u dhex galaan oo maaragtay ay runta ka sheegaan markii ay tagaan baarlamaanka ay yidhahdaan dhibaato sidaasaa jirta oo ayagoon qofna u aabayeelaynin shicibkii soo doortay ay maaragtay u doodaan oo ay yidhahdaan maaragtay ay runta u sheegaan oo looga baahan yahay ha
hadday wax ka maqli waayeenna dadkii bulshada markaas kicin lahaa oo isha u furi lahaa oo maaragtay wax u sheegi lahaa waa ayaga waa garta
haddii haddii ayagiiba maaragtay aysan dan iyo muraad ka lahayn ee oo ayaga tooda ay ilaalisanayaan hadda marka waxaa waye saacaddan wax la sheegay waxay qabanayso malo waa garta
marka waxaan leeyahay wax cadaalad un allaha keenaan dhihi lahaa dadkana waxa waaye maaragtay waxaan ay wax ku dooranayaan ha iska ilaaliyaan oo maalin walba calaacali ay ku jirine haddayba fursadda gacantooda maaragtay ay soo gelahaysaa markay fursaddaas hadda gacantooda soo gasho ha ka faa'iidaystaan baan dhihi lahaa aad baa mahadsan tahay hallo star f m hallo dhegeyste
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma waa xasan cali oo lagbeera kaasa u ahaya gaar ahaan macalimiin soo dhow xasan
waan dhowahay waxaan salaamayaa horta dhammaan idaacadda star f m iyo martida saaka kula joogtay dhammaantiin waana salaamayaa si la mid ah si la mid ah adigoo inoo soo koobaya Eh, midda u horeysa adi cadaalad ma tihid buu saaxiibka kula jooga ku yidhi cadaalad ma tihid anoo urban three before iseg falaajin Eh, inoogu celi maxaa tiri kiliiti falaajin baa iga maqan adi horta ninkaan kula joogay hadalkuu sheegan maqlaaya cadaalad ma tihid haye yuusuf eh, dabcan ayaa ula jeedaa waan filaya aniga maahan yuusuf bakad baan rabaa magacaaga xasuusi xasan cali xuseen baa la yidhaahdaa saliidaada way taalla way taalla yaa lagugu soo dhiiba mascaba hadda kugu dhiibaa saliidaada gacanta ka saaraya asagana baska kuu soo saaraya Een, midda kale waxa waaye ninka hadda hadalkiisa aan raacaya waa run oo godki shalay laga qaninay baa gacanta la gelin hayaa sax si aan kaga baxno ilaahaygi macbuudka unbaa garana madax wanaagsan allaha noo soo geliyo gaar ahaan mco sax zaad u salaamahaya salaan naga gaarsiiyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan wasan tahay Eh, ay Xasan.
muscab saliidaasi dhegeystaasi way taallaa waana diyaar baska loo soo saaraa magaciisa lagu soo qorayaa Haye.
laakiin gaars markay tagto asaga aqaana ciddii usoo qaadayso Waa gartay.
waa saliid yar oo laakiin sida xaba sowdada oo kale ah aad u wanaagsan oo yar oo jubbadaas ah Haye.
marka waa loo dhibayaa baskaa loo soo saarayaa maantaa loo saarayaa gaarisa coach baa loo saarayaa jidkowjaa loo saarayaa haye gaaris markay tagto Mhm.
qof ha u qaado ha usii saaro eh, baska tax- macalimiin macalimiin waxay u baxaan basaskeeda.
dabcan ilaa madoogaasha ilaa ay meelahaas banaana ay tagaan ayay maraan meesha ka baxaan intee way togweyne ayaa lahaa meesha ka baxaan waxaan filayaa opposite gaarisa high school aada iyo aad halkaasi waa meeshii basaskii ay ka bixi jireen qaxootida aadaan Mhm.
aada iyo aad meeshaas laakiin marka hore qof ha tego jikoja uga soo qaado maantana loo dirayaa kolley yuusuf howlahaasi adayaa gudagelaya aada iyo aad maya adaan ku dhiibaya hal dhegeystaan siina qadka barnaamijka waa soo gabagabeynayna masacabo soo dhow saaxib alaikum calaykum asalaam waraxma
waxaa ku salaamna mustafa jeer mustafa aanu kaa gudonnay
adiga iyo martida iyo macaladaacada sida waa idin salaamna si la mid ah
Ah, haddii aan ah, barnaamij u gal aha horta samaynay waxaa la dooran jiray dad oo iska un xoolo jiridka ah, haye
oo akhris baan lahayn haye
marka waxaa la yidhi dadkan waan dhadhumiye dad akhris lahaan doonan haye
dad akhris la hadduu soo gal haddana meeshu baa la taagan mhm
waxaa nimankaan shicibka ayagu ayaa- ayagaa soo doorta ha
wixii dhibkiisa inay ka hadlaan aficni sax
haddii shicibka ayaga aad suga mhm ayagana iska aamuseen marka soo khasaaro uma aad iyo aad
marka waxaa la rabay ninka horta inay wax ay culayska saaraan la rabay ayaga waa m c yaasha
siyaasha ha
haddii ay waxbaba dalkiba ay waxba u qaban karin mhm dee wax loo siinaa bilaashaan malayna sax
waktigan hadda waaba dhamaado wakti hadda la joogaba mhm ma jiro
maba jira hadda waa gartay
hadda ka hor waxaa la yidhi nin oo geel badnaa ha
ayaa geeli sanadkan u dhala haye
hashii dhashaba qurbacay dhashaa sax
xoolo jirkan waa ogtahay hasha inay nerbi tahay jecel mog aad iyo aad
mid walba wuxuu yidhaha tanaad dhan tanaad dhalaysa nerib haye sug um haddaa laga dhalib haddana waa qurbac sax
war tanaad dambaysa tanaad dhalaysa nerib waa qurbacoobe
hashi u dambaysa markaa joogto ha
ayuu is yidhi bari tana tana kuu dhalaysa wix kale qurbac hadday dhaleen haye
kiina qurbacay dhashay haye
geeli waa isku dhamaadeen mog ha
markaasuu yidhi ya beertaana isoo dhaaf buy beer aheed mug ha
beertaana waa kuu khasaarina isoo dhaaf buy tii kale aan ka sugno
marka tii kalan sugn haye
annaga hadda meesha aan ka bixi laan waa saas shantaan sano isoo dhaaf aan ka bixi laan ha
marka waxaan mhm
bal sidaan usoo dhaafna dhao sidii oo dad isku xirnaado oo horta in lainsoo doorto in kale ogaado aad baa mahadsantahay mustafa waan waan in salaam si la mid ah Eh, eh, qurbac ayay dhalaysa ayuu leeyahay hashi hadda m c a walba saa u leedahay nirig buu noqonayaa qurbac buu noqonayaa yusuf twenty twenty two qurbac ayuu noqonayaa twenty twenty yani sidii faa'iido wax bay u keenayaan Ma jirto, county yani.
baa hagaagisa loo loo leeyahay leeyahay.
hashi way dhali wax way- bay dhali Hashina Bay- waxay gobol- dhali qurbac kale
hagaag dabcan eh, dhegeystahaasi Waa hadal xikmad badan.
waa hadal xikmad badan wixii jira ayuuna sheegay runtii Aad iyo.
waa ada micnaha arrin aad iyo aad u jirto dhulka groundka markaad tagtid yusuf gabagabadeen soo gaarnay Nasir yar.
Eh, yuusufow eh, dhegeystayaasha dabcan way mahadsan yihiin sidoo kale martida barnaamijka hogaanka arrimaha xaaladda dalka aad dhageysanayseen dhegeystayaal waxaan dib u kulmi doonaa hadduu ebi yidhaahdo isniinta xigta ha- waa insha allah hadduu ebi yidhaahdo dhegeystayaal balse intaa ka hor eh, yuusuf eh, waxa uu leeyahay waxaan hilmaamay dhankaasi iyo qadar adeega qeybta ka ah barnaamijka aad iyo aad muscabow raal noqda dhegeystayaal een, een, dabcan waan soo gebagaben doonaa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee waxay markaasi ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga Een, maamulka isgaarsiinta dalka c i ayaa dhammaan macaamiisha ka dooneysa inay dho- dabcan macluumaadkooda ama macluumaadkooda xaqiijiyaan si eh, markaasi eh, loo hubsado in qofka ama qof waliba nambarkiisa iyo waliba macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaasi awgeed waa dembi inaad soo xaqiijin macluumaadkaada diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeyse waa amar ka soo baxay dowladda waxaana looga do- waxaa markaasi laga doonayaa in aad si habsami leh aad markaas u ho- u- u- u- markaas ugu hoggaansato si aad u- ugu raaxaysato adeega shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiimadda eh, loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qof dembi galo asagoo adeegsanayo macluumaadkaada inuu adiga ku saameeyo waxaa lagaa doonayaa in aad markaasi ka digtoonaato eh, kuwa eh, ku- kugu yeerayo in aad iska diiwaangeliso ama u diiwaangeliso ama telefoonkaada ugu diiwaangeliso iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi ah oo hadda uu laga yaaba in dhibaato ama dembiye kale ay ku geliyaan telefoonkaada iyo sidoo kale laa- laftaada kaarka adiga isticmaalayso adigoo keliya markaas kuu ogol yahay ama keliya ayaa isticmaali kartaa dhegeyste keliya iibso telefoonka ama kal- ka iibso telefoonada dukaamada safaricom ama dukaamada kale ha iibsanin telefoonada la wareejiyo ama telefoonada markaas lasoo xado laga yaaba in aad markaas aad ku lug lahaato mise dembi aad adiga lahayn in aad markaas dhibaato ay ku horsato balse maantaba iska hubi oo iska iibi ama si- iska hubi ama sidoo kale teg laanta safari ama shirkadda safaricom oo xaqiiji adigoo is- eh, hubinayo in aad markaasi telefoonka lambarka adiga aad leedahay ama telefoonkaasi adiga aad leedahay waayo waa dembi in aad markaasi gadato telefoona la wareejinayo ama lafta tele- lafta safaricom ee la wareejinayo ama ka- kaarka tele- safaricom la wareejinayo waa dembi fadlan xaqiiji oo diiwaangelinta te- eh, telefoonkaaga maantaba gaar dukaanka safaricom oo kugu dhow si aad telefoonkaaga lagaaga xirin oo si deg deg ah halkaasi booqo dhegeystayaal halkaasaan kusoo fiirinay barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari asaaka sideedii qadar soddon daqiiqa markaas inoo bilaaba barnaamijka yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil waxaana markaasi marti inoo ahaa dhegeystayaal cadow cumar saciid oo markaas xaluuqor laga soo doortay m c a-ga iyo sidoo kale cabdulaahi cumar aadan cabdulaahi kabe oo markaas isagana bura m c a ka ah dhegeystayaal aad bay u mahadsan yihiin saaxiibadaasi sida saaka barnaamijka ay waqtigooda ay noogu hureen sidoo kalena waxaana markaasi macluumaad fara badan aan oga helnay ee ku saabsan kauntiga gaarisa iyo weliba dhibaatada iyo caqabadaha isjiidka halkay ka taagan yihiin aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal waxaynu ballanaa maalinta isniinta ah dhegeysal hadduu ay bahraalkan xaaladda dalka inta kahor waxaan naga tegaynaa sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan sidoo kalena asxaabta markaas waxay ugu leh sida saliidda ninka eh, dhankaas iyo madogaashi way heli doonaan maanta bidnaahi tacaala